بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبيه الكريم خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام وسلم تسليما كثيرا كبيرا اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال والآراء أما بعد intaa kadib walaalayaal ilaahay waxaan ka baryayaa wixii aynu isu sheegayno aniga iyo idinkaba inuu ka dhigo mid niyad samaan iyo naseexo iyo tal ay la socoto ilaahayna uu inagu anfaco intaa kadib sida alakh maxamed ba uu sheegay waa inaynu isaga warranno wixii aynu dareebayno aynu tabayno iyo hamiga aynu xambaarsannahay iyo mushkiladda ummadda haysata xaqiiqatan hore sidaa sheekhuu sheegay markii hore waxaynu ka warrannay walaalaheenna xagga ah ee aynu jecellahay ee biilasha inoo soo dira ee duruufta iyo dhibaatada haysata oo sababtaynuu sheegaynayna waxay ahayd kuwa sii qaxaya ee ka daba tegaya inaynu uga digno inkasta oo dee dadku waa kala aragti markii jawaabtii aan dabadda ugu tegay dadku kala aragti bay ahaayeen qaarkood waxay lahaayeen wallaahi xaqiiqo badan oo innagu aynaan arkayn laakiin dadka dabadda inaga jooga ay arkayaan oo aada u liidataa meesha ka soo baxday marka waa laga maarmaan inaynu wax ku qabsanno waxna ka bedelno qaar kalena waxay bay dhahan war sheekhu waa inagu yaro tuuray kadibna markii aanu tegay waxay dhaheen dee imika sidii hore kuugu warrami mayno waaya taasi taasay ahayd arrimahan aynu ka warramayno dad badan baa runtii iiga xogaalsan oo meesha degganba oo culimo iyo mutacallimiin kale iyo aqoon-yahanba leh waa badan yihin qaarkood way fadhiyaan qaarkoodna waa laga yaabaa inay ka dhagaysanayaan qalabkan la iska arko ama la iska maqlo waxaase jira dadka qaarkood oo walaalaha ah oo ka hadli lahaa oo meesha degan ama dhinacaa dabadaba degan in markii ay ka warrameen in sheekhaa muxaadaro ka galay oo mashaakilka reer galbeedka iyo musiibooyinkooda u sharxay markuu muxaadaradii dhammeeyey ayaa waxay dhahaan sheekh adugu xaggii miyaad ku noqonaysa waddamada galbeedkeed aadka uga sheekaysa markaa wuxuu dha haayo reerkii baa degan haddaba anaguna waan kula soo eegaynaa bay dhahay marka ragga qaarkood oo dee taasi ku dhacdayna waanu kula soo eegaynaadaasi soomaaliduna had iyo jeer waan kula soo aan kula soo arko haddii xataa cadaab laga warramo aan cagaha kula geliyo wax iskaga dhaca wey waa idinka arkayo halkaasaa rasaas laga ridaya xabad baa ka dhacaysa laba qolaaba laga yaaba inay ku dagaalamaan dad magaalada inteeda badani way ku yaacaysa ifisaa ka dhacaysa oo seeraaraa soo dhacaysaoo mid lama filaana qabsanaysa waxaa kama fikirayaan meeshii xaalad abuurani ay ka timaado soomaalidu dhaqan waxay u leeyihin aan kula eego sidaa daraaddeed baa walaalaha soo xagaabaxa ehelkooda la soo hadla halkaa u caaya ama wax uga sheega hebelow adba waad joogtaa adba waxaasaad ka soo qabsatay bal aniguna aan kula eego marka qaarkood sababaha keena in ama laga dhagaysan waayo ama iyaguba aanay aada uga hadal taasaa ka mid ah tallabaada keenta inaynu ka hadalno waxa weeye iyada oo walaalaha xaggaa jooga ama jaaliyadeenna xaggaa dabadda joogta waxyaabahay fariin ahaan culimo ahaan noo soo farayeen ayay ka mid ahay tani war dadkiina halkaa jooga ee waddanka jooga ka hadla arrintan qaxoontigan la soo gelayo ee badda iyo saxaraaga dadkuu ku soo dhimanayo ummaddii la hadla oo ummadda wacyigeliya oo ummaddan faraha badanee nacadibtay naga joojiya ee qofba meel laga soo qaylinayo iyadoo runtii dadku ay moodayaan waxaa tahriibaa inuu yahay oo keliya dhallinyarada haa dhallinyaro way u badan yihin laakiin dad kalena wuu tahriibaa in walaalaha ah xawaalada xawaaladaha mid ka mida jooga magaalada copenhagen ee caasimadda denmark ayaa wuxuu ii sheegeen in saaxiibkeebaa lacag dirayay buui ma maaltu u dirayay iyo liibiya labadaa midkood baanan hubin waxaan ku udhi yaa jooga meeshaad u diraysa wuu iga aamusay buui markaan laba saddex jeer ku celiyey baa uu yidhi hooyaday baan u diraya islaantii hooye ahayd ba halkaa ah soo tahriibaysa buui bal adigu inama tahriibayanu la ildarayne islaan tahriibaysa sidaad odhan doonta xaggead u kaxay markaa waan canaanta waxaan ku idhi warinkaari kugu dhacdae islaanta haddaad tahriibinaysa maxaa dayuuradunu soo saari weyda ee saxraaga iyo kadaydka iyo badaha waaweyn aad u soo maraysa war anigu maan soo marinina labadii habloodee halkan ila joogay ayaa waxay yidhaahdeen buuhi islaanta aan soo dhoofinno waan diido waxaan ku idhi waayeelka halkan uma fiicnee halkeedii islaamaha la sheekaysatay iyo waddankiie halkaan wax ugu diro labadii hablood imay dhegaysanin lacag bay hoosta uga direen kuwii soo tahriibaya baa la soo raaciyey halkaasay go-doon ku tahay markay halkaa maraysa khatarta ahba anigiina la layga soo qaybgelay oo layidhi islaantii meelay ka noqoto ma joogtee lacagtii waxaa la doonaya inaad u dirtay makaad ogolaanaysaae marka meesha haddii arrinkan wax laga qaban waayo odayaashii iyo islaamihiina tahriibkii way ku jiraan ogaada arrinku horta kaasina waa mid kale weeye waxaa saddexaad oo sababaha ka mid a in laga hadlo keenaya dadka qaarkood oo runtii ay anfacday oo jawaabihii berigii hore igaga soo noqonayay waxay yidhaahdeen markii aannu xogtaa qaadannay fiisooyinka iyaga waannu jeexjeexnay oo dhasbinkaanu ku ridnay ee taasina midh bay noqotay iyo midhka saddexaad oo ah in badan oo aanay anficin oo weli aan runtii waxbaba dhegaysanin oo halkii ka sii wada iyo tahriibtiioo sii adkaatay oo aad iyo aada u sii badatay intaa markaynu ka soo gudubno waxaynu walaalayaal xusi lahayn intaynaan mawduuca aynu ka hadlayna tahriibta iyo ummadaha galbeedka aynaan wax ka sheegin ummadda islaamka ama qofka muslimka ah waxyaabaha u muhiimsan waxaa ka mid ah ilaahay iyo rasuulkuna ay fareen ihbaatu shakhsiya wa ihbaatu wujuudi alumma ummadda jiritaankeeda iyo kayaankeeda iyo ummadnimadeeda dalkeeda iyo diinteeda iyo dadkeeda in la xaqiijiyo oo taa la saldhigo sidaa daraaddeed baa rasuulku sala allahu calayhi wasalam ummadda isagoo jiritaankeeda xaqiijinaya ayaa wakhtigii hore asxaabta uu abaabulay markaasaa qaxoontigii la galay maka laga qaxayey ee madiine la tegayay si xaruntii islaamkee dowladda islaamka lagu asaasi lahaa loo abaabulo dadkii ku ururi lahaa markaasay hijraduna waajib ahayd markaasuu dadkii halkaa ku walaaleeyey markii dambe maki ay xorowdayna waa kii rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam laa hijrata bacda alfatx maanta daarulislaam bay maki noqotayoo waa goobihii ay ummaddu ku ururaysee saldhigga u ahaa lagama qixi doono ee jihaad iyo niyo wanaagsanunbaa la sii wadayaa hijrada laakiin berigaa hore may ahayn tan fii sabiili hunguriya ee cuncunka lagu doonayo ama lagu danaysanayo laakiin waxay hijro diin ilaahay iyo dar ilaahay loo socdo oo duunyada iyo dadkaba diin ilaahay iyo dar ilaahay looga tegayay ilaahayna sidaasuu ku ammaanay muhaajiriinta lilfuqaraa'i almuhaajiriina aladiina ukhrijuu min diyaarihim wa amwaalihim yabtaquuna fadlan min allahi wa ridwaana wayansuruuna allaha wa rasuulah ulaa'ika hum saadiquun fuqaradaasaa ilaahay u ammaanay waa dadkii muhaajiriinta ahaa ee ka qaxayay maka waxay ka tegeen dalkoodii iyo daarahoodii iyo dunyadoodii bay ka tegeen yabtaquuna fadlan min allaahi wa ridwaana waxay doonayeen raalli noqosho ilaahay iyo fadli ayay doonayeen waa teennan iyo taa wax weyn baa u dhaxeeya halkaasaa ilaahay uu ku ammaanay subxaana ummadaha had iyo jeer waxaa la yidhaahda tahjiirka ama qaxoontiga oo la galo waxa uu keenaa inuu tadmiir ku sameeyo oo ummaddaa uu kala lumiyo waxyaabaha ummadaha baabi'iyo wey nimankii reer sabe la odhanayay ee suuratu sabe ilaahay uu kaga warramay waxyaabaha lagu cuqubeeyey rabbi waxa uu ku sheegay inay tahay iyada oo wamasaqnaahum kulla mumasaq la kala eriyey oo iniba meel ka dhacday waa nooc cuqubo ahoo ummaddaa ku dhacay ayuu ahaayo jiritaankoodii lagu baabi'iyey waxaynu garan karaynaa maanta meesha filistiin la idhaahdo dadkii degganaa ee walaalaheennii muslimiinta ahaa yuhuudi iyo taageerayaashoodii kiristanka ahaabaa ka qaxiyey markii qaxoontigii debaddu uu batayna waxyaabaha maanta la isku haysta waxaa ka mid ah ee ugu adag ee yuhuuddu diidan tahay qaxoontiga reer falastiina debaddu soo noqon maayo iyaguna waxay leeyihiin dalka yagii weeye waa ku soo noqonayna qaxoontigaa maxaa loo eriyey maxaase loo diidan yahay inuu soo noqdo dee dalkoodii baa la dhaxlay marka dadkani hadduu saa usii siqo oo ummadda tiradan yare ay dalkii ka sii baxayso dee waxaba suuragala muddo aan fogayn in la isbarabixiyo ummado kale ay doorashooyin ka galaan ay ka codeeyaan idinkana la yidhaahdo dee jannadiinna soo galo oo cadaabta iskaga soo carara dhallinyaro waa arrin jiri kartee ku xisaabtama inay qoysku uu wada jiro waddankiisa iyo ehelkiisa iyo deegaankiisana uu deganaadiyo diintiisa waa arrin nicmooyinka ilaahay ka mid ah in dhulka uu qoysku u kala cararo oo adduunyada midibo meeluu degana dhibaatooyinkay ka mid tahay waxaa laga yaabaa dadka soomaalida ah waayeelka halkan joogaa marka ay faanayaan saaxiibbadooda kale ehelka laa u faanayaan inuu idhaahdo inankiina wuxuu joogaa austareeliya inantiina ameerikay joogtaa inantii kalena iswidhan bay joogtaa intaasaa midiba meel biilka ka soo tuuraayo waa iska labanah dabeetana ka kalena uu idhaahdo kuwaaguna sidaa may u kala yaacaan talow taas taasi waa nooc musiibo ah laakiin nooc la ysugu faana maaha walaalayaal waxaa taa caddaynaya xadiidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa uu nebigu leeyay man asbaxa aamina fii sirbi mucaafan fii badanih cindahu quutu yawmi fakaannamaa xiizat lahu dunya bixadaafiriha waxa uu tilmaamayaa qofka nolosha wanaagsan ee ilaahay uu siiyee nacmaysan ee lagu majeeran karaa inay tahay intanoo arrimood qofka waabigu u barya buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam isaga oo nabadgelyo haysta oo caafimaad qaba oo masaariiftiisa helaya oo deegaankiisii jooga aaminan fii sirbi qofkani waa aamin reerkiisiina wuu la joogaa cidi kama kala yaacin reerkiisuna kama filqana usradiisi iyo ehelkiisu iyo ummaddiisuna way u uruursan yihiin aaminan fii sirbi qoyskiisiibuu la joogaa waa aamin wuu iska caafimaad qabaayo oo quudkiisi iyo masaariiftiisana wuu helayaa kaasi waxa uu ka dhigan yahay adduunyadii mid nicmadeedii loo soo foororiyey oo kale taajir bayuu ahaanin wax fara badan bayuu haysanin nicmadii waxba kama maqna buu leeyahy rasuulku sala allahu calayhi wasalam intaasaad muqawamaatulxayaa asaasiyaadka nolosha wanaagsan buu nebigu tilmaamo halkaa dabcan diintiina waa jirtaa dee waa qof muslima waxa labaadoo dhalinyaro ama dadkeenna halkan jooga iyo intayna dhagaysanaysaba ay tahay inaynu dareenno qofka muslimka ahi cisigiisa inuu ilaaliyo cisi buu leeyahay qofka muslimka ahi ilaahay baana tilmaamay diintaanu ku helay sadnimadaa wanaagsan iyo cisigaa ilaahay baa wuxu uhi walilaahi alcizatu walirasuulih walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun ilaahay iyo rasuulkiisa iyo mu'miniinta ayaa cisiga iyo sharafta iyo kornoqoshada iyo qaalinimada iyo gobannimadaba iyagaa leh munaafiq laakiin taa ma garanayo wada ka soo horjeedaaba rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku leeyahay xadiid xasan oo dabaraani uu warinayo alislaamu yacluu islaamku wuu sarreeyaa ee lagama sarreeyo marka taa waxaa muuqanaya qofku markuu qaxoonti noqdo debadda uu u baxo dadkiisa iyo dalkiisa uu ka tago ummado kale uu dhex tago isagooo weliba gacmaha taagayo qaxoontiya dee cisigaa ma helayo sarrayntaa ehelka u ahaana ma helayo laakiin wuxuu noqonayaa waxaan la dafiri karayn inuu noqonayo qof afrikaana oo weliba gaaladu muslimkii ay diidanaayeena oo mid madow ahoo afrikaankii cadcadda aan ahayn weliba xayraankii soomaaliga ahaana ah shantaa afartaa arrimood mid la isugu daray buu noqonayaa kadibna marka uu tareenka soo raaco ama dayuuradda dee waaba laga yaabaaba in sidaa loo eegaba oo noocu doonaya isagu haba isla qurux badnaadee in si gaara loo eego wax dhacaya weeye walaalaha mid ka mid ahoo aan kula kulmay fiinland oo runtii nin aada u qiimo badana mutacalima ah oo dadka yare jaamacadaha ka baxay ah ayaa wuxuu igu yihi jaamacad baan dhiganayo fiinland ka dhiganayay jaamacadda waxaa loo sameeyaa goosan goosan ama xaynxayn ama koox koox ayaa had iyo jeer wixii layliska iyo shaqooyinka duruusta koox koox baa loo qaataa marka waxaa dhacday buu uhi koox kooxdii dadka loogu qaybinaya meesha keligay baa madow ahaa oo ku jiray kuliyadda ama adigu fasalka ah keligay baa madow ahaa waxay igu darayd buu ihi marka aan waayey koox la igu qoraba koox waliba way iga reebaanuun liiska brofesorkiibaa waxa uu leeyahay dee anigu kuguma dirqii kara dadka maxaan kugu sameeya haddii kooxihii oo dhami ay ku diideen dabeetana keligay baa cidle isa soo taagay buui keligay baa cidle istaagay markaa waan iscanaanta waxaan ku yidhi laba midun bay kuu taagantay in badan baad soo waday aqoontee meel dhexena waad maraysaaye inaad iska giijisiyo inaad sii saaxiibadii hore uga carareen meeshan markii loo takooray adiguna aad ka cararto dabeetana waan guntigaan isha iskaga dhigay waan dadaalay waxaan ku yidhi buuhi adigu dee ilan dadkani marka horeba waxba aqoontayda qayb kama ahayn aniga aqoontayda ku meel marayay marka keligay guruub iga dhig guruubnimo i ictiraaf keligay nidaamkii jaamacaddaba ha khilaafsanaata gabadh geesiyada bay noqotay brofesorkii saacidayay tiiba iga ogolaato waxay tidhi dee waxaan kaaga joojiye mahaya bal soo dadaal aniguna dadaal baan sameeyey oo aad baan waxu bartoo markii dambe kolkii aan meeshii hogaamiyey fasalkii anigii bay soo doonteen buuhi kuwii kale oo ay isku dayeen inay iga faa'iidaystaanoo waxaan gaadhay buuhi markii dambe aan iska madoobaadaba eh gruubkaygii in loo soo tartamo waaya marka tusaale wuxuunaynu ku bixinaynaa in waxaan la yidhaahdo cisiga iyo sharaftu diintaada iyo dalkaaga uu ku jiro rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku leeyahay xadiid saxiixo axmed ibnu xambal uu soo saaray laa yanbaqii lilmu'mini an yudilla nafsah qofka mu'minkaa uma habboona inuu naftiisa dulleeyo inuu naftiisa dulleeyo markuu qaxoontigaluu hijroodo ee dhibaatooyinkaynu iminka arki doonnaynu ka sheekaynayna qaarkood uu maro wax dulliya u dhimani ma jiro qofka halkuu marayna waa ku dullaysan yahay halkuu tegayna wuu ku dillaysan yahay hankii qofka uu lahaan jiray soomaalidu dad han weyn bay ahaan jireen oo qab weyn markuu qofku qaxoonti noqdo xaqaa'iqana uu soo taabto qabkaa iyo hankaasi wuu iska yaraanayaa xataa howlaha uu ku shaqaynaya waxay noqonayaan howlo uu ka xaragoon jiray markuu waddankiisii joogay dabeetana wuxuu isku qancinayaa reerkiina waa baahan yahay dhaqaalena waa lagaa sugaya adiguna waa tanoo meeshii waad ku bakhtiyaysaa cidina kuma arkayso oo cid ku dacaa'idaysoo tidhaahda inay hebel baa shaqadan qabanayana kuma arkayse dee iska shaqayso ama xashiish xaad ama meeshaa doonaysa dulbaxo marka hankii waa soo ururayaa isaga laftiisii oo dulligaa uu nebigu diidan yahay ayaa qofkii qaxoontiga ahaa dhab ahaan ayaa ku imanaya waxaa kaloo meeshii ka soo baxaya qofkii gaalka ahaa inuu kaashado maca alifmi waalcudwaan iyadoo dhibaata ay jirto ama muslinkii lala colaatamayo ama shaqo lagu dambaabayo ilaa qofkii duruuf baa haysa deegaankiisii ma jooge waa qaxoonti inuu waxay kalifaysaa shaqooyin dembi ah kala shaqeeyo oo qaarkood loo diro ciidamada muslimiinta soo laynaya la raaciyo oo qaar kale meelihii hubka muslimka loogu soo samaynaya ay ka howlgalaan waxyaabo fara badan oo noocaas oo kala duwan inuu qofkii ka howlgalo waxaa kaloo jirta markuu qofku meeshaa tago waxyaabaha ka lumaya waxaa ka mid a waxaa la ydhaha alamru bilmacruuf wannahyu cani ilmunkar halkan markaynu joogno baabkaa si wanaagsan baynu u fulin karnaa inaad dadka wanaaggana farto xumaantana u diiddo kaalintaadana qaadato ummaddii khayrka badnayda ilaahay u ammaanayna aad ka mid noqoto halkaa baabkaasi wuu ku dhintay maxaad wanaag fartaayood xumaan diiddaa meeshuba waa wada xumaane haddaad istidhaahdo xumaan diid kaad la shaqaynaysaa xumaan wada ka kaa soo hor jeeda kaad la degan tahay kii aad u shaqaynaysa madaxda ahaa wixiiba waa wada xumaan kadibna qofkii inuu dadkii iskaga dhex baxayo inuu iska aamuso labadaa midkood bay istaagaysa waxaa kaloo ay tahay inaynu dareenno in qofka mu'minkaahi uu yahay ka dawada sida ummadahan loo qaxayaana ay yihiin kuwii bukay ee xanuunsanayay way bukaanoo diin bay u bukaan way haraadanyihinoo diin bay u haraadan yihiin way gaajaysanyihinoo diin bay u gaajaysan yihiin marka qofkii u gurman lahaa ee dadkan badbaadin lahaa ee diin iyo dacwad bay marti inooga yihiina ku badbaadin lahaa waaba adiga marka haddii aad adigiina tahriib gasho ama aad qaxoonti gacmaha taagaya noqoto taasina way adkaanaysaa dawadaana ma fidin karaysa sidaa daraaddeed bay yar tahay ama ay naadir tahay markaan warwaraystay ummaddaa qaxoontiga noqotay inta howlgasha ee gaalo inay soo islaamiyaan ama dacwad u fidiyaan inta ka howlgashaa ma badna qofku wuxuu leeyahay dee adigiibaaba u baahan hebelkan afaarihiisa iyo arrimihiisa haddaad farageliso oo aad isku taataabata armaa irhaab lagu maleeyaa armaaba shaqada lagaa eriyaa armay sida noqdaan dabeedna waxay keenaysaa inuu iska aamuso qofka intaa markaynu soo dhaafno waxaynu u gudbi lahayn dhibaatooyinka runtii dadkeenna tahriibaya ama dhallinyaradeenni iyo ubaxeenni iyo curdinkeenni iyo kacaankii mustaqbalka ee qaaliga ahaa dhibaatooyinka runtii soo gaadhaya inaynu wax yar ka taataabanno sidaa dee wada ogsoon tihiina ka dhagaysataan idaacadaha ama intiina websaydyada iyo gasha qalabkaa wax lagu baahiye aa ka aragteen dhibaado fara badan baa runtii jira dhibaado badan ayaa haysta dhallinyaradeenni dhibkaasi kolba meel buu ka kolba meel bay ka butaacaysa kolba dhinac magaalooyinka ayay u badanaysaa dhibaatadaasi waddamo dhowray u badantay xaggaa ugandha way ka dhacdaa ethoobiya suudaan libiya jaad yeman kenya xaggeeda shishe intaasoo meeloodba dhibkaa dadka qaxaya haystaa mid walba waa laga soo sheegaya dadkan halkaa kula kulmay yurubta ee ku tegay qaxoontiga nin dhallinyaraabaa ka mid ahaayo reer burcaa oo copenhagen aan kula kulmay waan ka waraystay bal marxaladii uu soo maray waxaan ka soo socday buuhi burco labayo toban bilood ayaa ku soo jiray buuhi jidkan laga bilaabo wajaale ilaa copenhagen intaan soo gaadhayay labayo toban bilood bay soo qaadatay buui markii hore waxaan ka shaqayn jiray gaari yaroo maarkituuya baan wato waan iskaga laddaa buui waxaan kaga shaqayn jiray burco iyo iyo hargeysa intaan isagii soo iibiyaan dhowr kun siiyey ayaan intaa kusoo maray dadkii dabaddana kusoo qayliyay shan kun bay markaa igu qaatay safarkaa sanadka labayo tobanka biloodii iminka maxaad haysaaban wuxuu hi iminka wax alla waxaan hayaa ma jiro farii baa laiga qaaday mushkilad baa soo korodhay faraha mushkilad waa loo fikrado qofku marka uu galo yurub ama meeshan yara maalta la idhaahdo kolkiiba farihiisaa la taabanaya dhaatada yurub ama way ku jirtaa macluumaadkooda oo dhan oo cid waliba halkaasay ka arkaysa meeshuu maraabuu tagaaba kolkuu idhaahdo isagoo gacmaha taagayo isla imikaabaad soo nabadgashay uu isgaadho ayuunbaa loo eegayaa kombyuutarkao farihiisaa soo baxaya dabeedna halkii uu kasoo dhaqaajiyuunbaa boolisku uu geynaya maaltaa lagu soo celinaya markii aan isku dhan tegay aan dhanmark tegay mid waliba wuxuu ii sheegay buui ama laygula dadaalay wui sidii lai celin lahaa kadibna waxaan isu diyaariyay inaan ka wada fakado hudheel baan iminka si tuugaa kaga shaqeeya dabeedna waxaan ku dadaalayaa uun inaan maarkituugayga yaraana iibsado bal tigirhkiina dirqi uun ku helo intaasaan u socdaa buui waraysigiisii ninkaa uu dheeraayo rafaadka uu soo maray dee nooc cadaabahunbuu ahaa nooc cadaaba saaxiibaday qaar baanu ku aasnay buui saxaraaga libiya iyagoo qayliya iyahoo cunaha haraadkii uu kala gooyey ayaa markii uu kufay cidina isu joojin mayso dhowr baanu ku yara hadhnoo ciidun baanu ku rognay saasaanu kusoo soconnay saasaanu kusoo soconnay meelaha qaarkood sida ay kaga tallaabeen wax aada u yaab badan bay ahayd oo markii kolba nala soo celiya waxaan koltema kusoo tallaawnay buui cagaf baa bal la saarayaa buui bahalkan balka ee cawskan dhaadheer ayaa cagaf la saaray buudhi dheer leh markaasaa annagiina nala dhex farhfadhiisiiyey markaa waxaa naloo egeysiinayaa baashan cagaftan inay bal uun sidee bani aadam aanay sidin marka intii aanu etoobiya iyo ka tallaabayna xadkaa udhexeeya ciidamada suudaan iyo etoobiya balkaasaanu ahayn buura bani aadamba maanaan ahayn saasaanu ku dhaafnay ninkaa intaan ka guntay intaasay ahayd waxaa kaloo isagana la hadlay axmed jaamac oo ka mida kollay mutacalimiinta halkaa jaamacadaha ka baxay suudaan waxa uu sheegay saddex boqol oo dollar intoo dadka laga qaado in la soo mariyo adisababa oo haddana xadka laga soo celiyo la xidho sidaa idinkuba wada garanaysaan wajaale lagu soo celiyo la isu dhiidhiibo oo dad muharibiin ahoo iyaguna lacag fara badan ka qaada shan boqol saddex boqol lix boqol intaasaa soconaysa qofka wixii uu sito waa laga yaababa in laga qaado laakiin markuu meel tallaabayaba dhowrkaa boqolee dollar baa soconaya dhowrkaa boqol baa soconaya dadka walaalkaasi waxa uu sheegay oo kolley waa dadka u gurmada marka lagu soo qayliya arrimahooda wax ka furtaa miyuu ka mid yahay waxa uu ka warbixinayaa dhibaatada ugu badan ee wakhtigan ka soo korodhay halkaa khadkaa la maraya suudaan inay tahay boqolkiiba afartan dhallinyarada halkaa ka gudbaysa inay habla noqdeen berigii hore ayna ma ahaan jireen laakiin waxaa dabad u baxay caarkeenii oo hablihii da-yaraa markay waalidka isqabtaan way isxariifinaysaa inantii waxay leedahay dawaaban tahriibiba maxaynu soo haysanaaba hablihiiba markaa cawray noqdeen ceeb badan baa nagaga timi buui laba dhacdaa maalin dhawaytana soo maray buuhi mid ka midee waxay ahayd hablihii iyo inamadii qaxoontiga ahaa guri bay wada seexay hadda waxaan waxaynu uga warramaynaa ma aha in laga riwaadsado ma aha in lagu qosloo kale keliya laakiin waxa weeyaan waxaan in wax laga qabtaa baynu rabnaayoo dadkeenna halkan joogay inta warku gaadhayaaba waxaan baaba'ayaa waa ummaddeedii cidda ku ceebaysan akhriyaha dunyadana waa innaga eh waa inaynu wax ku qaadanno ilaahay baa wuxu uhi laqad kaana fii qasasihim cibratun liuli lalbaab dadkaa laga warramaya qisadooda wax ku qaadashaa ugu sugan ciddii aqoon leh sidaynu uga warramaynaa waa saas ma ee ma aha rafaadka ummaddeennaynu ka sheekaynaynaa war lagu raaxaysta hawe qastina taa arrin mafhuum qalada buu noqonayaa laakiin waa in wax lagu qaato wax laga qabtaa baynu uga jeednaa xukuumad iyo shacbi iyo bulshada dhammaanteed meel kastoo la joogo waxaa dhacday buuhi marka dhallinyaradii wiilal iyo gabdhaba guri bay iska degeen iyagoo darsina iyagoo kooxdhana inamadii hablihii guri bay wada seexanayaan warkii baa la soo sheegay masaajid nagu dhowaabaa khudbaddii ninkii khatiibka ahaa ayaa khudbaddii kaga hadlay markaasaa wuxuu idhi halkan gurigan waxaa ku jira koox dhan oo dhallinyaro ah oo aan isqabin marka arrinkooda waa in wax laga qabtaa masaajidkii baa markii la tukaday salaaddii jumca lagu soo dareerayoo shiid baa indhaha loo geliyey dabeedna dhallinyaradii meesha joogtay iyadoo midina aanu kabaha ilanin wiil iyo gabadh oo hablihii masaradii ka wada yaaceen ayaa mid waliba meel ka dhacay waa dhibaatooyinka runtii yaalla ee aadka iyo aadka u dhib badan mar kale waxaa naloo soo sheegay buuhi toddoba hablood inay iska qabsadeen nimanka nuubida ah ee madmadow oo xaggaasay dadku inta kiniya ka degaan bay kasoo wareegaan suudaan xaggaa dadka madmadow adduunyada u madoobee noobida laydhaa koonfurta suudaan ayay kasoo wareegaan halkaasay khartuum ka soo galaan si ay libiya uga baxaan nimankaasi toddoba hablood bay iska qabsadeen warkiibaa yimid iyaguna waxay dhahan dee waa cidda naga qaata kaymahoodii bay la galeen dee kolka kuwaa la inoo eegana hablaheennu wuxuuna u noqonayaa anu carabun bay u noqonaya dabeedna waxay dhahan iska taga kuwan waa isku caddaynaynae annagaaba iska haysanaynabe waa loo tegay waa laga furfuri kari waayey hablihii sidee u rafaadinayeen silic iyo darxumo mid baa halkii ku dhimatay odayaal wafdiyaa tegay oo dirqi baa lixdii kalena lagaga soo furfuray waa laba dhacdo oo labaduba jiro oo la taaban karayo oon ognahaybu waxaa imika ku xidhan buuhi waa habeen hore uu iga warramaya lix iyo labaatan shaksi ayaa ku xidhan libiya iyo suudaan inta udhaxaysa dadkani waa iska addoommaan loo haystaa kuwa sii gudbinayaa way iibinayaan kuwa kale loo gudbinayaana way iibsanayaan iyaguna way sii iibinayaan horumarka ay ka sameeyeen ay kaga faa'idaysanayan waxaa ka mid a mobilkan furaayada ee dayax gacmeedka ku xidhan ayay kuwa muharibiinta ah ee dadka kala iibinaya ee ka baac mushtaraynaya ayay haystaan hadday yihiin kuwa suudaan ka tegaya iyo kuwa liibiya labadaba mobilkaasaa la garaacayaa qofka telefoonkiisii qofkii dabadda u joogay baa la leeya waa kane la hadal dabeedna wuxuu le waa qallaxnahay qallax baa igu taagan qofkii fahmaya qallaxa wuu fahmayaa waar naftii baa haysa hebelow kiisii dabaddu la hadlaya ama halkanba naftii baa ay haysa halkaasaana la igu haystaa intaasaa la igu xidhay dee soo shub xawaaladaha meeshaasaa loogu soo shubayaa kaasina cid kale uusii dhibaya lix iyo labaatankaa qof qof walba lix boqol oo dollar baa lagu xidhay oo kuwii liibaanka ahaa ee iibsanayay iyo kuwii soodaantahaa lix boqol baa lagu xidhay lixdii boqol buu kii horeegeeyey qaatay oo uu la baxsaday calaa qof lix boqol oo dollar kii kale la gaadhsiiyeyna lixdii buu doonayaa qof waliba lixdiisii wuu shubay waxna lagama hayo daarfoortiisii buu iska galay kii hore qaatay intuu cararay marka waa arrimaha murugada leh ee aadka u dhib badan ruux dumaroo toddoba ciyaala wadataa iyadu waa ku dhimatay buu leeyay maalmahan ay soo dhaafto ee ayna soo dhaafee aynu maaragtay kasoo gudubnay dadku kolba qolaa badnayd buu qolo reer muqdisho kol kale puntlandta iminka somalilaanta u badan weliba hargeysa usii badan buu leeya wakhtigan dadka iminka qulqulaya ee aadka noo maraya hargeysa ayaa ka mida buu leeyahy waaya waxyaabaha aadka u yaab badan waxaa ka mid a markaan kiniya joogay baa waxa aan arkay qolyahan jamaacad tabliiqahoo ka soo noqday xaggaa iyo ugandha iyo dadkan aan ka warramayo mid ka mid a ayaa wuxuu wataa hablihiisa qaar ka mid ah iyo iyo qaar ehelkiisaabuu wataa waxaa la isu diyaarinayaa in lasii dhex maro nimanka aynu ka sheekaynayne madmadow ee qaarkood cawaanka yihiin meeshiina waxa ay maqleen waa la isku kufsaday oo dumarka xoog baa lagu qaata waxa dhacday buu ninkiibaa dumarkiibuu la hadlayaayo wuxuu leeyahy aabbo ma diyaar garowdeen ma gaashaamateen buu leeyay ma gaashaamateen macnaheedu si aan la idiin kufsanin ma isa sii xidhxidheen dee tolo maxay xidhxidhanayaan ma surwaallay xidhanayaan ma kordhan bay gashanayaan maxaynu idhaahna tolow ninkaasi wuxuunaan u fahamnay buu leeyahy inuu u badrheedhayo meesha hablihiisa lagu kufsanayo dabeetana uu leeyahay bal si aynu uga gaashaamanno aabbo sii diyaargarooba wuxuun isku xidhaa dee ma nin xumaan doonayaa la iska xidhxidhi karaya waxaa iyo wax kale oo kasii badan oo aada u dhib badan gabadh kale waa lagu qabsaday halkaa libiya waa la iska qaatay dabeedna markii dhowr uu ka dhalay kii haystay ayaa waxay tihi war bal imeheriyun imeheriyuna intaa hore calabsatae inta dambe aan ruux dumar ahun kuu noqdee imeheri saasaa ayaa dar badan lagu haystaa oo macluumaadka markaad aada ugu sii dhaba gasho wax badan oo murugo leh ayaad arkaysaa yamanta iyadana dee b b sidaaba aada uga dhagaysataan oo jasiiradaha yamanta dumarka qaar baa la yskaga haystaa soomaalida ah qaar kale xadka iyagiiyo sacuudiga u dhexeeya qaar kale waxay ku daadsan yihiin oo ay ku sidhicsan yihiin waddanka yemen dhexdiisa toddobiyo sagaashankiibay tirakoob ay soo saareen united nation baa waxay tilmaameen qaxoontigunu soddon kun oo qof ahaa kun qofna badda way ku dhimatay biyola-aan bay qaarkood u dhinteen qaarkood faashashka lala dhacaye doonida lagaga tuuraya ayay u dhinteen qaarkood naqaskiibaa ku dhagay oo oksijiintii markay waayeen bay meesha ku dhex baktiyeen qaarkood iyagoo indhahoodu shan yihiin baa doonida sidii nebi nuun ama yuunus afartaa din la qabtay oo laga fududeeyey si markaa tirada kale ay u badbaado marka waa waaqic iyo ma'saad iyo wax murugo leh oo aada iyo aada u yaa badan weeye waxa meesha lagala kulmayaa cadaabkaa isaga ana waxaa loo marayaa bal jannadii yurub aa gasheen si aa uga nasataan dhibaatadii africa iyo iyo duruufteedii markaynu intaa ka soo gudubno waxaynu u gudbi lahayn iyadoo xaqiiqatanna si kale kolkaa intaynaan taa gudbin aynu odhan lahayn dadkeenna halkan jooga qayb bay ka yihiin mushkiladda ah in dadka halkanna qaxaan oy xaggaa u kacaan kuwa halkaasina halkaa ku egaadaan ay joogaan kii ka yimaadana dib loo celiyo saddexda arrimoodba waa dhacaan waanay ku cabanayaan dadka dabaddu garna way u leeyihin oo waynu aragnaa dadka halkani waxay arkayaan inay hebel ama ina heblaayo oo guri yar soo dhisatay meeshay ka keentay ilaahay unbaa og ama ha ku rafaada ama si kaleba ha noqdo kadibna waxay leeyihin kii ay isku daadahaydeen ama aynu isku ehelkahayn waa kaasoo waxaasu soo qabsadee adiguna ka dhaqaaji oo dhan un ka jibbakeen oo wuxuun soo kordhi qolyaha libiya joogaa waxay ka warramaan islaam baa la soo hadlaysa inankeedi wuu yaroo warwareego hore u dhaafi kari waaya libiya way canaamato waxay leedahay ama hooya tacsidaada ha la ii keeno ama talyaaniga telefoon iiga soo dir kelmad qaaliyaba kelmad waxay noqotay aada u naxdin badanoo runtii dee websaytyaduba ay qorayaan ama tacsidaada ha la ii keeno ha la idhaahdo badda aan midhitirinku inankii ku dhintay ama telefoon iiga soo dir talyaaniga way kaasoo waan gudbay dheh laakiin wax kaloo meel baan warwareegayaa imari mayse bay leedahay hooy waxa dhacdoo kale dadkii halkan joogay marka saa dabada looga sii riixo kuwa xaggaa jooga laftigooda qofka dadaala isdhaahda iskaga kaalay ee halkan soo waraystee soo dega dadkeenna halkan joogaanu ka fadhiyayn maxaad soo doontay bay leeyiin halkani miyaan ahayn halkii aad intaasoo sannadood ka guurteed ka tagtay maxaa kugu soo celiyey mid yaroo kuwii halkaa tegay ee halkan ku soo noqday ee iskaga yimid ee diintiisa baranaya tacliintan halkan ka qaadanayay ayaa dhallinyarada halkani waxay u bixiyeen aadam halka tasmiyada iyo magac bixinta laga wada ma taqaanaa waa nebi aadamkii intuu jannada galay ka soo baxay inanka aadam lama idhaha magac baa la idhaa magaciisii looguma yeelin dhallinyaradii kale waxay idhaan kani waa aadam bay idhaa ma intuu jannadii yurub galaybuu ka soo noqday isagaaba aadamaba war aadamow baa loo bixiyey inankii waxaa dhalay qoysaska qaarkood rag iyo dumarkii intay isla afkarteen inay soo degaan waddankoodii ay kusoo noqdaan in dadkii halkan joogay ay hargaha u tumeen daadsadaha u garaaceen kadibna siay canaan ugu wadeen dib ay u qaxiyeen reerka waxa u maqnaa heblaayo adigoo keliya adigaa meesha wax ka soo dirayay reer hebel marka la ydhaa halkaa adaa ka soo jeeda yurub jannadii yurub keligaadaa ka soo jeeday adigiina ka soo baxday bal reerkiiyaa masruufaya reerkii muxuu ku noolaanaya dabeedna gabadhii ninkeedu intuu halkan geeya uu ku biilinaya carruurtu qur-aanka ugu baranayse si fiican dhaqankii iyo diintii ula qabsada iskaba noolaa gabadhii si deg dega unbaaba loo qixinayaaba maxaa maxaa dabka ku shiday dadka halkanaa dabka ku shiday laakiin walaalayaal marka saa loo fikirayo waxaad ogaataa ummadda halkaa aada leedahay waxbaad ka soo diraysaa saa u riixayso aayatiinkii ubadka iyo iilaankoodii unbaa la iibsanaya waxaanaad ku shaahaynayseed ku qaxwaynaysaa waa ubadkan yaryar mustaqbalkoodii iyo diintii iyo iimaankii dadka taasina in la iibsado ma istaahisho idan arrintan waxaynu isu dultaagaynaa mushkiladda qayb weyn bay ka yihiin dadkeenna halkan joogaa marka taana ku baraarugsanaad oo ilaahay yuu idiin qabsanin dadka halkaa jooga celinaysaan iyo kuwa halkan joogee dalkooda kasii qixinaysaan intaa markaynu kasoo gudubno murugada iyo maasaadkaasoo kole tirakoobyo badani jiraan dhibaatooyin badanoo qaarkood aada u foolxun yihiin oo aan lagaba warrami karin uu jiro oo ay naadir tahay hablaha halkaa maraya in cid nabadgasha ay naadir tahay way iska aamusayeenoo way iska asturanayaanoo cid nabadgashaa waa naadir weeye markaynu intaa kasoo gudubno xoogaa kooban waxaynu ka taaban lahayn bal ummaddaa cadaabkaa loo sii marayo waa taasoo dadkii rafaadkaa iyo dhibaatada badan buu maray waa gudbay halkee buu tegayaa halkaa la tegaya muuqaalkeeda ayaynu xoogaa kooban ka taaban lahayn muuqaalka waddamada gaalada iyo gaaladaba marka la eego dhinaca siyaasadda iyo saxaafadda waa u simannaha oo siyaasaddoodana waa arkaysaa saxaafaddooda iyo siday waxu sheegaanna waa ka wada warhaynaa oo wax inoo wada muuqda weeye taas marka wuxuunaynuu gudbi lahaynuun dhinaca dhaqandhaqaale dhaqandhaqaalahooda iyo akhlaaqiyaadkooda iyo diintooda taasun baynu wax yar muuqaalkeeda ka soo bandhigi lahayn inaha inooga muuqanaya ee aynu ka arkaynay oo kollay dadka joogaana ay aada xogogaal ugu yihiin qofku waa laga yaabaa markuu ku cusub yahay inaanu aadba ugu fiirsan uu iska dhaga tiro laakiin wakhtiyada aada u damqaysa waxaa ka mid a wakhtiga uu nolosha dhadhamiyo wakhtiga uu waayeeloobo wakhtiga uu qurbaha ku raago wakhtigaasay xumaantani aada ugu muuqanaysa xogagaal dhaba qofka uu noodo sidaa daraaddeed baa sida ay u cabanayaan dadka tobanka sano joogay waxaa ka sii cabasho badan kuwa labaatanka joogay kuwa shanta halkay ka cabanayaan waxaa ka cabasho badan kuwa tobanka sano joogay qofka aqoontali mar kasta oo uu arko dhibka qabsanaya isaga iyo ubadkiisa ayaa xogagaal uusii noqonaya aada usii damqanaya markaynu aynu kolka hore soo ururino muuqaalkooda ummadaas waxaynu odhan karnaa dadka lagu sii soconaya tahriibayaasha haddaadtihiin aa usii soconaysaan ee kusii geediga tihiin ummaddaa waxaynu odhan karnaa faa'iidadooda iyo macaashkoodu waa ribo iyo qamaar waxa sekada ay u yaqaanaana waa cashuurta iyo ganaax adhigooda ay foofinayaanna waa doofaar akligooda iyo waxa ay cunayaanna intiisa badan waa bakti unsigooda iyo waxa ay weheshanayaan waa bahalka ayga la yidhaahdo waxa bigayska oo aha lagu shaahaynayaana waa bahalka khamriga la yidhaahdo marka la raaxaysanayo waxa lagu raaxaysanaya waa ribo iyo raggoo wax laga dayo marka la xaragoonayo waa in dharka la dhigto la isqaawiyo marka meeshaa la joogo lama eego waxa la yidhaahdo xalaal iyo xaaraan ama nijaas waxa la yidhaahdo lama eego ummadda iyagaa xiska dhexdooda ama marka ay dhexdooda la eego dareenkooda waa diiqad iyo istrasti wax la yidhahda ay ku nool yihiin daraanka inaga dadka u imanaya ay ka qabaanna waa inay damaacisan yihiin waxa qur-aan u ah ama ay daliishadaan waa qaanuun qoyskoodii waa burburay ugu dambayn diintoodu waa gaalnimo qofka intaa dad kale isagoo gacmaha taagaya intuu isdhex taaga yidhi waan tashan kari waaye ii taliya maxaa u malaynaysaan billahi calaykum ummadda muuqaalkooda marka lasoo ururiya uu kaa yahay ka yidhi aniga lafdigaygani meeshaan soconayo oo jid adag baan soo maro waan tashan kari waaye ban idinku ii taliya dee waxay ugu talinayaan maxay siday dee iyagu yihiin markaynu arrimahaa dib ugu noqonno aynu isnidhaahno bal soo yaro faahfaahiya si aan loogu malaynin in lagu xeel dheeraanayo waxaynu dadkani waxaa laga macaashaya faa'iidada ahi waa waxa ribada la yidhaahdo arriba oo kolley aan filayo dowladdan iyo kooraskan cilmiga ah qaadanaysaana dhaqaalahana in waxyaabaha ku qaadanaysaan uu ka mid noqon doono bahasha ribada la yidhaah ribadu meel ay ka baxaysaa ma jirto dhaqaale bahashaa ribadaah ay ka baxayso waxay ku leeyihiin dhaqaale bilaa faa'iidaa weeye siduu soconaya dhaqaalahaasi ma soconaya baa lagu leeyahy dabeedna dadka waxaa la isku dayayaa baanku la mucaamaloonayo inuu ribo noqdo meeshii uu shaqaynaya inay ribo ku shaqayso kaarhkii ribada in la siiyo credit cardka baalkan la idhaahdo oo qofkii uu adeegsanayo cid walba waa lagu qasbayaa sankaa laga gelinaya kolley waana qadiyad la xidhiidha xagga raadraaca iyo macluumaadka dadka iyo dadka la doondoonayo in lagu heli karo arrimahaasina wuu ka caawinaya marka waxaa lagu dadaalaa waxa wax lagu kala iibsanaya inuu noqdo kaarhkaa la marinayo meesha kombyutarka la marinayo inagu kaashka inuu jecelahay marka wax la kala iibsanayo laakiin meelaha qaarkood baan lagaaba aqbalayninba markaad wax iibsanayso kaashkaba aan lagaa aqbalayn oo lagu leeya ama irhaabiyiinta kaashka sita ama qolada daroogada iibisa saa daraaddeed waa inuu kaadh sitaa kaadhkiina baankaa ribadu kusii xidhan yahay waa kii aad wax ku amaahanaysa muddaa loo qabanaya qofkii iskaba ilaalinaya ribada muddada hadday kugu dhaafto ribadii baa ku saaran idan aad kaba cararti ribada qaadashadeedii laakiin bahalkan aad isticmaalayso heshiiskiisa aad soo saxeexayso ayaa marka horeba riba ku jirtaa marka faa'iidada ugu weyne bahash dadka ay wax ka soo gelayaan iyo meel ay ka faa'iidadaas waxay noqotay ribada meel ay ka baxaysaana waa aad bay u yartaa ilaahayna subxaana wa tacaala waa ka warramayo waxa uhi yamxaqu allahu riba wa yurbi sadaqaat ribada bahasha la yidhahda ilaahay wuu baabi'iyaa ribada bahasha la yidhahda ilaahay raadkeeduu bi'iyaa sadaqadana wuu barakeeyaa intaa wixiinu ay ka halkay ka iilan laayihin waa sadaqadaa maanta waxaa maqasheen dhaqaalihii caalamiga ahaa dhulku galay oo uu baaba'ay waxyaabaha sababta oo waxaa ka mid a taa ilaah uu sheegaya xoogagii dhaqaale ummaddii ku faanayay ayaa dhulka galay oo malaayiin shaqaalaabaa la sii daayey waxaynu arkaynaa aayaddaa ilaahay uu ka warramay subxaanahu wa tacaala yamxaqu allahu ribaa oo waaqica ka muuqanaysa ummadaha gaalada ah ayaynu arkaynaa waaxalla allaahu lbayca waxarama riba nimankani waa ku yidhi innama albaycu milu riba iibkaba ribadaa kasii wanaagsan oo kasii xalaalsan bay dhahay wa axalla allahu lbayca waxarama riba ilaahayna wuxuu leeyahy waan xalaaleeyey iibkan xalaaleeyey ribadana waan xaaraantinimeeyey baashii ribadaa halkaasay taaganta sako waxa uga dhigan dadka cashuurta ummadaheennaasi mushaharka ay qaadanayaan bulshadeenna halkaa joogtaa saddex meelood marka qofka la dhigo meelba noqonaysa cashuur saddex kun hadduu qaato kun dolarbaa cashuur noqonaya mar kasta oo uu qofka sii kordho dakhligiisu halkii laga yarayn lahaa cashuurta cashuurtiisu way sii kordhaysa boqolkiiba konton bay gaari kartaa haddaanay kaba badanba hadduu saddex kunuu xaadiro waa laga yaaba mararka qaarkood in kun iyo shan boqol hadday toban kun mushaharkiisu noqdo shan kun bay cashuuri noqon karta waxa ganaaxa la yidhaahdaana waxaad odhan kartaa malaha qofka ku cusubba aada u dareemaye waxa uu noqdaa wax aada u cajiiba sida sadaqadaa yowmiga ay nooga baxayso qof aan maalintii la galaaxin waa yaraanaya innaga fawda iyo nidaam la-aan baa ina kharibtay iyo baabuurteenna iyo iyagana waxaa khadyaan laga taagan yahay wax ganaax la ydhaha xaggaa hadduu u duwo waa ganaax baarkinka hadduu dhan uga yaro tallaabo waa ganaax hadduu ku yaro dib dhaco waa ganaax qofku waa inuu lacag sidii odayaashii odhan jiray jeebka ha marinin dooxa markaad tagto kaadina waa lagu qabsadaaye sidii oo kale qofku waa inuu jeebkiisa lacag ku ilaaliyaa si ugu diyaargarooba ganaax waxaanu yidhi mawaashigooda yaa waxaa la dhaqanayaa waa bahalka doofaarka la ydhaah kanaday ka warramayeen beryahan cudurkani uu ka soo baxay duray doofaarku tirakoobkeeda imika mahay boqolaal milyuun oo doofaar ayay ku sheegayaan haddaanay balaayiinba gaadhin dalka waxaa ku nool soddon milyan qofkiiba intee oo doofaar baa ku hagaagaysa macnaha sida xoolaha aynu dhaqanaaba bahalkaasi uu taagan yahay meel walba isagoo la naaxiyey oo aada looga shaqeeyey oo u egaaday sida bahalka yare la ydhaha jiir xariirka jiir xariirkan yare cadcad sidiisuu kaloo noqdo doofaarkeeni waa ka duwan yahay marka waxyaabaha ilaahay uu kusii ibtileeyo waxaa ka mid a toban buu mar qudha dhalaya waana waxa ugu subag badan muddo yaroo dhowr biloodana neefka ugu shilis buu noqon karaa in la iibgeeyada markaasaa lagu imtixaanay bahalkaa dhibkiisu runtii waa badan yahay oo dee imika waxaa caalamka maqasheen in lagu wareeriyey wax la yidhaahdo duray doofaar duray doofaar waxaa laga yaabaa inay kansal doofaarna qarinayaan iminkay soo saareen waxa la yidhaha duray doofaar laakiin inuu kansal doofaarna jiro oo aan weli la sheegin baa suuragala waxaynu maqlaynay in wasaaradda xajka ee sacuudiga iyo wasaaradaha caafimaadka ee dowladaha islaamku maalin dhaweed ay ka shireen duray doofaarka iyo xajka maxaa laga yeelayaa talow oo waa waa dhimbiilaha ifsaadkoodu dhimbiiluhu daadinayay ka mid kadibna waa tii layi dhallinyarada iyo waayeelku bal ha u kaadiyaan xajka oo sanadka ayaan la keenin si aanu waxyeello ugu geysanin iyaday taasi jirtaa baaba laleeyahay saddex boqol oo qof baaba sacuudigii duray doofaar qaada oo mid baaba u dhintayba shalay tana marka xajkeennii baaba waswaasu ku keenay oo runtii aafood aafaadkoodaas aynu odhan karnaaba sibuu inoo saameeyo waa soo gaadhay markaan runtii sii baxayeen sii socday ayaa maalmihii ugu xiisad badnaaba ahayd waxani iyo sheeg sheegiisu markaasaa waxaan ka fikiray war waa tanoo duray doofaarkiina waa la sheegayaa meeshiina geedibaad ku tahay waad kusii socotaaye armaad meesha ka qaadaa dabadna waxaan idhaah haddii meeshaa tegiddeedu danii tahayna aan ka socda haddii kale iga jooji kolkii dambeen soo socdayna wasaaradda caafimaadka ee jabuuti baa garoonka inagu baadheen oo duray doofaarkaa dadka laga eegayo dhan aan uga baydhana waa garan weyn dee kolley waana ka warwarsanay nin weynoo mar tegay uunoo markiina duray doofaar soo qaaday marka warwarka nimanka musiibooyinka dadka ka haysta ayaa ay ka mid yihiin akligooda iyo waxa la cunaya baalkaa khinsiirka la idhaahdo runtii dhib badan buu ku hayaa dadkeenna waxaa laga cabanaya inuu dawooyinkii ku jiro waxaa laga cabanayaa inuu ku jiro cunnadii waxay ku darayaan xanjooyinkii iyo nacnicii waxaa lagu darayaa keegagii oo kuway carruurtu u jeceshahay bal waxay ii sheegeen walaalahaynan soo xagaabaxaya aqoonta u leh ee xarfaha iyo nambarada akhrii karaa wax badanoo khariijka lagu iibiyo ama wax badanoo halkeenna lagu iibiyo inuu ku jiro oo terminolojiga iyo eray bixintii loo yaqaanay xaggaa doofaarka ila inagu maynaan fiirsanoo alaab faa'iidadoon baynoo soo xambaaranaye in qaarkood halkan uu ku jiro alaabta lagu iibinayo meelahan meheradaheenna marka bal dadka ganacsatada ahi ha ka faa'iidaystaan dadka aqoonta u leh ee debadaha iyo waxyaabaha uu doofaarku ku jiro dee si aan laynoogu soo waaridin ilaa musiibo weyn baa dadka u keenaysa oo adigana macaashkaagii xumaynaysa waxaa la cunayaa waa bakti baynidhoo iyagu uma eegaan birsol halkaa salaantaa laga dhufanaya xabad sidaasuu ku baktiya lagu ruugaya wax birsol loo eegaya iyo kan ma yaallo neefkii xabadaasaa lagu dhuftay saasaa la iskaga cunaya xataa meelaha qaarkood oo la tilmaamay in xalaasha lagu wadwado neefkii waxay ku cabanayaan dadka gowracaa isagoo nafiba ku jira inuu soo gaadhayo ama wax yarba nafta ay kaga sii jirto intoo la toogto ayuu soo gaadhaya isagoo xarakatulmadbuux aada u liita kadib uu birta marinaya markaa dadku meelaha ay dhibku uu ka haysta weeye haddii sidaa iyaga muuqaalkoodu iyo bal maraynu mar walaynu muuqaalkooda sheegnaba qur-aanku wuxuu ka yidhi inaan raacinno ilaahay baa wuxuu leeyahy xurimat calaykum almaytatu waaddamu walaxmu alkhinziir wamaa uhila ligayr illah walmunkhaniqa walmawquuda walmutaradiya ilaa aakhiri alaaya aayaddaas suurat lmaa-ida bilowgeeda saddexaad baktigii baa laydinka xaaraantinimeeyey oo dhiiggii baa laydinka xaaraantinimeeyey oo doofaarkii baa laydinka xaaraantinimeeyey oo kii la bukayse la bukaasay ama culayska lagu dilay ayaa laydinka xaaraantinimeeyey waa intaa meesha taalaynu ka warramayno waxaynu nidhi dadkani intooda faraha badani waxay weheshadaan bahalka ayga la idhaah ayga suuqiisu aad buu badanya aad baan u yaa badan yahay gaadhigiibuu fuulayaa gurigiibuu seexanayaa dadku marka ay diidaan wehelka ilaahay ay baa wehelu noqonaya ama ilaahay buu qofku weheshanayaa ama ay buu weheshanayaa saa daraaddeed baa culimmadii muhaqafiintaha mid ka mid oo muxaadir ahaa ayaa waxau war dadka malaha waxa loo halkii berigii hore aynu ka aaminsanay inay ahlu kitaab yihiin mala ahlukilaab ahlulkitaab inaanay noqon ahlukilaab ay noqdaan ayay malaha u dhowaadeen buu leeyahay isagoo kale nooc nooca oo runtii la isku dardaray biyaha uu maaragtay tarankiisu noqonayo oo qusquslaho kala noocnooca ayaa qofkuu qaadanaya wataa kharash fara badan ku bixinaya marka aad sii waraysato dadkaasi waxay ku leeyihiin inaanu ubad yeelana ayganaaba nooga sahlan ubadku wuu kula murmayaa howlo kaleu leeyahy laakiin bahalkani wuu heelan yahayoo wuu kaa tala qaadanayaaoo si fiican buu kuu raacayaa marka wehelkiisa kaasaa baanu ku nafisaynaa ayaa ay odhanayaan rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam dee wuxuu inoo tilmaamayaa bahalka ayga la idhaahdo guriga uu joogo inaan malaa'igi soo galayn ama ciddii ay haysata in ajrigiisii qayb badani ay dhinmayso ummaddan sharaabkoodu waa khamri baynu dadku waxa ay cabbayaan waa bahalka khamriga la idhaahdo khamrigii sidaa biibsikooru halkaa u yaallaa sharaab udheelkii aad ka shaqayn lahayd buu soo galayaa subermarketkii aad kasha ka shaqayn lahayd buu soo galayaa dayuuradii baa dadkii loo qaybinayaa meeshaad istaagtaba isagiibaa ayaa madbakii aad wax ka cunaysayba uu yaallaa dadkii lagu lahaa u shaqeeya bukaanka ahaabay tahay inaad siiso marka mushkiladda u weyna dadka haysata halkaa tegey ee ay tahay qofka kusii socdaana inuu aada uga dareemo uga baraarugsanaaday ka mid tahy taas marbaa waxaan ka hadlay dhaqaalaha iyo muxaadaraadaan ka jeediyo la xidhiidhay iibka iyo waxa uu ku ansixi karo iyo shuruudaha iibka inuu ka mid yahay qofka wax iibsanayaa qof miyir qaba oo mumayisa qof wax kala garanaya inuu yahay dabeed rag badan oo meesha fadhiya ba arrintii ay taabata waxay dhan wallaahi dee sheekha waxaanu ku weydiinay bal ka waran anagu habeenadaa iyaga ah ee la marqaamaya ee nimankaasi marqaamaan baabaanu aada u shaqaynaa markanay kala wareegsan yihiin ay bahalka cabaan ayaanu sii gurnaa oo aanu soo gurnaa bal ka war maxaa la yeelayaa sheekh dee halkaasaanu tagsigiina meelaha suuqa badan dakhligu ka soo galaya ka mid tahay bal ka war war diinta dad miir qabaa loo soo dejiyo dad waalan dee diintu ma khusaynayso kaasi waa marfuuculqalame waxaynu ka hadlaynaa dadkii miirka qabae dee ama intuu miirsanaya suga ama iskaga dhaqaajiya waa musiibo weyna haysata dadka waxaynu odhan karnaa waxa heshiis lagu yahay laba maalmood wiigii insaani loo waasho maalinta axadda iyo maalinta sabtida labadaa maalmood oo jimcahooda iyo khamiista ka dhigan wadamada galbeedka waxaa heshiis lagu yahay si caadiya in loo mara tuuro oo loo waasho maalinta jimcaha kasii horeysana waalidaasaa loo sii ririyaaqayaa oo loo sii farfarxayaa sidaa daraaddeed baa jaaliyadeena dabaddu waxay kuleeyiin markaad doonayso gaalada inaad wax ka dhammaysato maalinta isniinta ha isugu tegi ilan shalay iyo xalay ayuu soo qaadiraysnaa markaasaa waa xaraaraysan yahy waa xayraansan yahay kharashkii yaraana wuu ka baxay markaa haddii aad ula timaado maalintaa isniinta shaqataga uyuu shaqada soo galay waxaagu waa wada negative laakiin gelinka hore jimcaha waa inaad ula tagto wuu sii ririyaaqayaa maalintaasad wax ka saxeixan kartaabay leeyi marka ummaddu heshiis waxa lagu yahay markaa sidaa in loo waasho lidaalik baa markuu taraafigu arko adigoo gaadhiga la yaro ceerceeraya wuu ku joojinayaa bahal yarunbuu iskala soo baxaya isagoo kaala tashanba bahasha afkaa laguu saarayaa afuuf buu ku leeyahay marka haddii aad si wanaagsan u afuufto waa in khamrigii aanu kugu badnayn haddaad afuufi kari weydo khamrigiibaa kugu badan hadduu khamrigu qofka ku yar yahay wuu afuufi karaya ama uu caafimaad qabo marka way ogol yihiin oo way kuleeyihin dee soo yaro qarmuunayso oo xoogaa yar soo cab laakiin ha iska dibirin waxaanu diidaynaa inaad iska dibiriso dabeedna of intood noqotaa dariiqii ka baxda dadkii jiidho laakiin inaad xoogaa yar soo marsato ama aad soo yaro cabto oo aan ku kharibin waa la iska ogolyahay bay kuleeyihin ummadani waxyaabaha ay ku raaxaystaan waa sinabayn waa in badan oo ka mida waa laga yaabaa dadka qaarkood inaanay maaragtay laakiin intooda faraha badani meesha sinada la yidhaahdo aada iyo aad bay u badatay sidaa daraaddeed ba qofkii laba inuu guursado dumara waa u diideen laakiin inuu mid guursado shanna la saaxiibo way iska ogolyihin oo sidaa dumarka lagu biiyo oo awlaad badani ay saa ku soo baxdo markaa dadka qaarkood oo ay qabsadaan dee hadday iska sheegaan ay yidhahdaan wallahi saaxiibtinimun baanu ku wada joognaa way iska daynayaan laakiin hadday yidhahdaan qoys baanu nahay waa la qabsanaya xaaladaha qaarkood marka bahashaasina dee runtii aad bay ugu badan tahay waxaanay isku dayaan in dadka lagu tacliimiyo oo ubadku intay iskuulka joogaan la baro oo laba laba loo saaxiibsiiyo waxyaabahay ku dadaalaan bay ka mid tahay bal dhakhtarkii ay u tegayeen ayaa dhakhtarkii cilmu nafsiga waxyaabuu kula talinaya waxaa ka mid a ma lamaane ma leeda wax lamaanaa ma leeday may hadduu idhaahdo halka laga raacayba waa halkaas buu leeyahy waanaad isfaaruqisaa si maskaxdu u miirsato waa dhallinyarada waxyaabaha lagu abaabulaya ka midta ilaahay baa wuxuu leeyay qul innamaa xarama rabbiya alfawaaxisha maa dahara minha wamaa batan sinada iyo waxa foolxumooyinkaa wixii muuqdo iyo wixii qarsoonba ilaahay wuu idiin diiday walaa taqrabu zinaa innahu kaana faaxishatan wasa'a sabiila ha u dhowaanina baa ilaahay uu leeyay waxa sinada la yidhaahdo waa foolxumo waddo la marana isaga ayaa u liita lawaadka laftiisu waa sii kordhaya madaxdoodiibuu galay runtii wax la qarsanaya ma aha shakhsiyaadkiibaa lagu yaqaanaa ururadii bulshada ayaa aada u dhex galay iyagiibaa ururo samaystay maalin dhexdeeda nin walaalaha ka midii wuxuu ka ii xusayay caasimadaha mid ka mid a inay mudaaharaad kusoo mareen dabeetana waxay nala soo doontay buuri masaajidkii sho meelahanaa laga diidaa liwaadka intay maqleen ayaa mudaaharaadkii ay nala soo doonteen kuwa camalu qowmi lood samaynaya raggaa wax iska dayay isku xidhxidhan dee ummadda noocaasa cudurkii cid walba way qaadsiinayaana dar soomaali oo dhex qaadayna dee waa la sheegaya ummaddan waxyaabahay ku xaragoodaan waxa weeyaan baynu sile iyo qaawanaan haa wakhtiyada siiba kulaylka wakhtiyada kulaylka waxaa macruufa in aan la mari karaynin meelaha beeraha ah inagu dhinaca diinta iyo akhlaaqdaynu culayska saaraynaa waayo dadku halka uu ka nooliyo wey ummaddanina halkay u dhimatayba halkaas madharka inooga muuqanayo aadka inoo dhibaya waa kaa wey ee aynu maaragtay aada u dareemayno qaawanaantaasi beeraha had iyo jeer lagu raaxaystee suuqyada dhexdooda maalmaha kulaylka lama mari karo gabadhiyo sideedii sidii hooyadeed ay ku dhashay abaa iska jiifsanaysa ninkuna wuu iska jiifsanayaa mararka qaarkood waaba laga yaabaa intii yareeda kayshaligii yaraa iyo xaggii hoosena inaan isku xidhinba mar waxay ii sheegayeen walaalaha reer canada waxay dumarkii yidhaahdeen waa ina laga daayaa kayshaligan laleeya isku xidha marka la jiibsanayo beerahan bannaanada kadibna waa la diido baarlamankii baabay mudaharaad ku hortegeenba iyaga oo candhadoodu u qaawanti dumar aada u fara badan intayse soo urursadeen hablihii cadcadaa ayay soo qaawiyeen qaarkii sarena waabay hor yimaadeen waxay dhahan barragguba waa ka nigiska keliya gashade eh annaga maxaa xagga iyagan kore waxaan idin ku aragteen waa maxay ha noo bannaanaatee annagana noo saxeexa waxay ku cileeyeen markaasoo ay ku joojiyeen waa laga yaabaa haddii dee sida loo eegayo waxaa in baabuurta ay isjiidho oo markaa xaadis iyo dhacdooyin ay ka yimaadaan sidii ay kaga joojiyeen qaawanaanta waxyaaba waxa ku naseexeeya amaba ku taliya sidii horeba sinada aynugu soo sheegnay dhakhtarka laftiisa oo vitamin d-gaa ku yaraaday bay ku odhanayaan dadka marka halkaa la joogo qabowgan faraha badan iyo qoraxdan yaraata meesh bahashan qoraxdaynula il daranay ayaa halkaa suuq leh markaa qofkii waa tacbaanayaa waa caajisayaa kadibna waxaa la odhanayaa waxaad u baahantay qorax markaa dhakhtarku wuxuu leey waa inaad isqaawisaa markaad adigu u tagto adigoo dharkaagii xidhan ama inantii xijaabnayd ay u tagto wuxuu leey mushkiladaadu waxa weeyaan waad asturanta intii yarayda qoraxdu ayna haysay qoraxdii aad qaadan lahayd iyo halkii aad vitamin d-ga ka kasban lahayd dee soo adiga waxbaa kugu dadane marka sida dadka kale uyey si aad vitamin d u hesho waa inaad yaro faydfaydataa oo aada isqaawisaabuu ku leeyahay waa shaydaankii oo dhakhtar uun iska soo dhigay qaawanaan qofkii loo qoray oo la yidhi iyadaaba kuu dawo ah bal muxuu yeelayaa kolkaa dadka waayeenk waayeelka ay halkaa tagaanna arrintaasi aada bay ugu badataa vitamin d-gaa ka yaraada saa daraaddeed kiniin badan baa la cunaa laakiin mushkiladda isqaawinta waxyaabaha usii sababay ka mid tahay quruxna waa loo arkaa quruxna waa loo arkaa ilaahay baa subxaana wa tacaala qur-aanka kaga warramayo waxa uu leeyaha bani aadama laa yaftinannakum ashayطaanu kama akhraja abawaykum min aljanna yanzicu canhumaa libaasahumaa liyuriyahumaa saw-aatihima shaydaankuyuu idin belaynin labadii idin dhalay buu ka soo saaray jannada dharkoodiibuu ka siibayaa ficil mudaarac baa aayadda ku jira culimmadu waxay leeyihiin ficilkaa mudaarac waxa uu tusinayaa xuduud iyo tajaduda macnihiisu waxa weeye sidii uu waalidkii uga siibay dharka idinkana weli dharkiibuu idinka saaraya yaa bani aadama khuduu ziinatakum cinda kulli masjid ilaahay qurux buu ku sheegay qurux ayuu ku tilmaamayaa dharka qaawanaantuna waa foolxumo quruxduna waa waxa weeyaan waa waa dharka laakiin qiyamka dadku marka uu hagaagsan yahay ayaa sidaa la dareemaa qiyamku laakiin markuu qalloocdo qaawanaantaasaa qurux la moodaya waxyaabaha ugu badan ee qofka aada usii dhibaya maalmaha uu halkan ka tago xaggaasaad u jeedsanaysa oo xaggaasaad u jeedsanaysa oo inan baa dabada caddaynaysa oo inan baa sii cad sidii baashii cawsha la odhan jiray markaa maalmaha u horreeya oo dhan sidaad acuudu billaahi daa u hayso iyo bismi illaahi raxmaan raxiim aad hareeraha u eegayso ayaa marka dambe markuu qalbigu yaro sillanaado ayaad iskala qabsanaysa ila wax kalood yeesho garan maysa inaad kor uga duusho iyo inaad iska dhex qaado marka qaawanaantaas waa waxyaabaha quruxda ay ka dhigteen ee runtiina qofka isasturaya inuu ilbaxnimadii weli ka dhacsanya loo arkayo aadna isha loogu hayo hoos loo sii eegayo ummaddani xalaal iyo xaaraan ma kala eegayaa maynu dahaare iyo nijaasna lama eegayo sidaa daraaddeed ayaa qofka isdidhaahda halkan adigoo jooga xalaal miiro dhib badan baa qabsanaysa dee ummad intaa aada soo aragtay xaaraana isku qoofalatay oo isku rakibtay ninka yidhi waan dhex joogaya waan ku dhex noolaanaya waan la shaqaysanaya waxoodana waan kala dheegaya oo ka xaaraantana waan iska reebaya ka xalaashana waan cunaya wixiina sida baruurta iyo jiirhka ayuu isku lifaaqan yahay oo lama ogola inaad isku goosato mooyaane xaaraantii xalaashu waa laysku kaa rakibay sidaa baruurta iyo jiirhka isugu rakiban yihin marka inaad kala dheegto lama ogola adigiina inaad kala dheebtaad rabtaa marka imaa inaad isku cunto iyo inaad ka dhoofto labadaa miduunbay taaganta marka dadku waraysigoodu iyo walaalaha dabadda su-aalahoodu waxay u badnaayeen maxaan maxaan kaa ka yeelaa kaasi waa xaaraan baa laya maxaan ka yeelaa maxaan ka yeelaa maxaan ka yeelaa dee maxaad ka yeeli rag baa isku qoofashay intanoo xaaraane imaa inaad ka dhexbaxdo imaa marka taasina runtii mushkiladda taalo weeye waxyaabahaan la eegaynin waxaa ka mida maxaa daahira maxaa nijaasa maxaa daahira iyo maxaa nijaasa lagaba yaqaano kaadadiisaasaa la yska saydhayaa qasaaladaasaa wixii oo dhan la ysugu wada maydhaya oo qoyska ka dhexaysa cimaaradda qasaaladiibaa ka dhexeeya markuu qofku is idhaahdo dadaal dee xaguu dadaali dadku waxyaabahaanay runtii laga yaabo dadka joogaa inaanay aada uga ugu baraarugsanayn ama dee muddo dheer ay joogeen daraaddeed laakiin aniga aada ii dhibi jireen waxaa ka mid ahaa xamaamyada gebigoodu male gacan isdijo iyo weyse toona hadday hudheel tahay iyo hadday tahay dayuuradii iyo haddii ay tahay maxaanku idhaahdaa guryihii la karaynayay looguma talagelaya wax isdijo la ydhaa waa shay waxyaabaa ugu basiidsan weeye dareemi karayso ee qofkii nijaaska ilaalinaya oo aada u dareemayo waa inaad sidataa wadaadoo weyse qulcuba ynu ka maqli jirnay qolyaha reer miyigaa waa inaad wada weyse sidataa ninkaagaa dhan ee magaalada joogaa ama caagad maysaxaa waa inaad sidataa ama waa inaad weyse yar hoosta kusoo qarsataa oo shandada ay kugu jirtaa haddii kale clinicskaa yar baa la isticmaalayaa waxay ku leeyihin a ah gacmaha iyo meelaha lama lama taabsiiyo oo jarbis baa laga qaadayaa lama istijooda bay kuleeyihin dabadiisana wuu iskaga wadanayaa wixiisa waa arrin aada iyo aada u yaab badan weeye oo laga yaabo qofka meesha joogaa inaanu aadba u dareemin inagu laakiin aynu aada u dareemayno ilaahay baa wuxu uhi innama almushrikuuna najas nijaasadaasi baa wax ka jiraan subxaana allahi ina almu'mina laa yanjus nabigu wuxuu leeyay calayhi salaatu wasalaam qofka mu'minka ahi ma nijaasoobo laakiin kaa kalea nijaasoobaya ina allaha yuxibu tawaabiina wa yuxibu lmutaahiriin لمسجد نصص على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين آيات كاسور لم يوحي أمانا ينقفك طهارة له marka insaankii dahaaro doonaya ee maanta halkan ku haysta dhib baa ka qabsanaysa waxaynu nidhi ummadaasi marka ay dhexdooda nool yihiin diiqad bay ku nool yihiin iyagoo dad horu maray oo laba higsanayo haddana dadka dareenkooda diiqad baa jirta wax istarasti la yidhaahdo ayaa aada iyo aada ugu badan qofku uu imanayaa dhakhtarkii wuxuu leeyahay strust baa haya qulub weeye strustig waxa la yidhaha af soomaaliga iyo uqaadan waah iyo amakaag iyo anfariir xayaatadii iyo noloshiibaa ku soo oodmaysa markaasaa diiqad buu galayaa qofka sidaa daraaddeed ayaa si diiqadaa looga nasto sidaynu cibaadada ula nimaadno halka cibaadada waxaa ugu jira waxa la yidhaha dalxiiska lacagta inta inaga balwadda inagaga baxda boqolaalka milyana dollar in ka badan baa iyaga waxay kaga baxdaa dalxiis bal si naftii loo soo nasiiyo cidda aan sanadkaa xagaa bixin geeri bay uga dhigantay dadkeenniina kolkaasee u agaadeenoo carruurtii waalidkii waxay ku qasbayaan aabba annagu miyaanaan dalxiisay ilaan iskuulkii markaannu soo noqonno carruurtii yaryarayda gaalada maxaanu ku nidhaanaa markay yidhaahdaan dee miyaanaad adigu xagaa bixinba oo miyaanaad meelba tegin ean idhaahno meelba maanaan tegin waana la caayaya nuqsaan baanu ku jirnaa maxaanu yeelnaa dabeedna waalidkii waxay kalifaysaa hadduu halkan keeni kari waayo inuu meelaha yurubtaa kale iyo ula cararo ama xaaska idhaado beelhalkaagii halkaa jooga gee waxaa la isku dayayaa in lagu daweeyo culayska haya sidaa daraaddeed baa waxaa farabata waxaa laydhaa intixaarka intixaarka oo macnaha aynu uga jeedno dilka qofkuu naftiisa dilaya diiqadaa faraha badan daraaddeed dadkii diin la-aantii iyo iimaan la-aantii ayaa gaajiya haraad keenay uqaadan waaganna ku abuuray markaasay noloshii ku soo oodantay wax dhadhanana way samayn weyday qofkii kaw buu iskaga siinaya marka waxyaabaan aad ula yaabay waxaa ka mid a bariish qurux badan oo toronto dhexdeeda ku yaalla ayaa waxaan arkay taar lagu wareejiyey oo xagga sare iyo xagga hoose nimankii walaalihii la socdayba waxaan ku yihi wareedhe bariishka waxaanoo taaree faraaraale lagu wareejiyey waa maxay markaasena sheekhow marka xoogaa la joogaba sidii beedka ayuu dadku ka soo daadanayaa bariishkan dheer waa la iska soo tuuraayo kadibna dawladdii baa u fikirto birishka cagihiisii iyo xaggiisii sareba taar baa lagu wareejiyey si aan dadku u fuulin oo waa hayweygaase baabuurtuun ay u dhaafto dadkii baa laga hor joogaa naftaada daa fooqyo dhaadheer baad arkaysaa taawara ahoo toban dabaqoo shan iyo toban dabaqoo bilaa daaqada ile waxbaad yaro egeegaysaa war meeshan maxaa miyaan laga leydhsanayninba waxaa lagu leeyahy goobta shaqada iyo goobta hurdada kala duwanoo goobta shaqada daaqadba looma sameeyo oo strasdigaa ku badan oo ofisarkaa laga yaabaa inuu daaqada ka soo boodo ninka meeshaba haysta markaa dabeed waa la qufulaya meesha mura gurigaa dhanna muraayadda ah daaqadba ma leh waa la xidhxidhaya laakiin halkan uu ku yaro nasanayo ee beeraha yar iyo cagaarka yariyo leh iyada waa loo samaynayaa daaqadoo culayska halkaa waxa laga yaabaa isagoo xisaabinaya in xisaabtu isu yaro qaban weydo dabeetana uu daaqada ka boodo oo halkaaba uu ku geeriyoodo arrimaha ayaan darada badan weyn ama tareenadii la isu dhigayay ayaa aada iyo aada u batay tirakoobyadu kolley wax la sheegi kara way ka badan yihin waxaynu odhan karnaa dagaalada afrika toban jibaarkeed inta ku dhimata toban jibaarkeed ayaa isdilka ku dhimata wax la dafiri karaya maaha waxay ummaddaasi ay waayeen qowl allahi tacaala taa ilaahay uu ka sheekeeye muuminiintu ay haystaan aladiina aamanuu watadma'inu quluubuhum bidikri illaah alaa bidikri illaahi tadma'inu lquluub dadka mu'miniinta ah baa ilaahay wey ee qalbigooda dikrigu uu ku xasilayo dadka mu'miniintii waa kuwa ilaahay xusaa ee qalbigoodu diinta iyo iimaanka iyo dikriga uu ku xasiloon yahay alaa bidikri illaahi tadma'inu lquluub quluubtu waxa ay ku degtaa ilaahay xubkiisa iyo diintiisa iyo dikrigiisa ay ku degtaa waa ka rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu leeyahay cajaban liamri lmu'min gaalma haystee qofka mu'minka arrinkiisu yaa buu leeyahay haddii balaaya ku dhacdo wuu iska samraayo ajri baa loo qoraa haddii khayru helana wuu ku samraayo ilaahay ugu mahadnaqaa khayr baa loo qoraa waxaa maqlaysa nin soomaaliyahoo walaalaheena debadda ka mid ah oo magaalada sweden laydhaa caasimada magaalada waxaan leeyahay stockholm laydhaa caasimada sweden toddoba qof oo ehelkiisii ay ku gubteen guri b b c aa wareysanaysa shalayto ninkaasi dee si caadi u hadlayay gaalmaba hadli kareenba bartiibu waddahu isku taagi lahaa ninkaasi dee istirjaaciisii buu sameeyey oo islaamnimadiisii iyo iimaankiibaa ka muuqanaysa waxaa xaqiiqatan aad ka arkaysaa farqiga udhaxeeya gaal iyo islaam ayaad halkaa ka arkaysa xiskooda hadduu kaa iyo dareenka dadkaasi innaga ay naga qabaan damaacinimaa ku jirtaynu odhan karnaa iskama lihinuune dad inaguna waynu damaacisanay waa taa loo sii maraya naaraha iyaguna wayna damaacisan yihin labada damac keebaa guulaysanaya dee ninka meeshiisa loogu tegey ee aad dhex fadhiisatunbaa ku liqaya aakhirka nimanka kaniisadaha nin ka midabaa warbixin buu bixiyayoo markii qaxoontiga ay kuwa cunsuriyiintii ka cawdeen ayaa wuxuu le war haka cabanina haka cabanina nimankan waxaanu kula-ayn ilays qolyahayaga kaniisadu waxaanu tegi jirnay afrika ummado badanoo mishan oo diinta kiristanka faafiyaanu geyn jirnay kanaaca nagu cuni jirtay dadka cawaankaabaana dili jiray wixii o dhan ka raysanay iyagoo isxambaarsan oo naftoodii soo nooliyey ayay yimaadeen ti aan urursanno urursannoon kaniisadaha ku xadhayno ubadka kala hadhno nimankani kharash badan iyo culays badan bay naga fududeeyeene adeerayaalow ha ka cabanine tee alla aan ugu mahadnaqna wuu leey ummaddan inoo soo gashay waa runtii damaca jira weeye ee aynu odhan karno waxbaa ka muuqanaya ummadda waxaynu odhan karnaa dadka marka aada warwaraysato ama u fiirsato ammaanada lagu qabaa ma badnaanayso waxyaaba badan baa ubadkii baa laga warwaraya oo kii bukay baa loo warwaraya oo kii dhintay baa loo warwaraya oo kii xabaalnaa baa loo warwaraya ilaa midba markaad halkiisa ku waraysatee wuxuu isu isbiirsanaya inay isu tegayaan ubadkii baa loo warwarayaaoo ubadkii sidii xoolaha waa in loo raacaa weliba ingiriiskii baa aadugusii badan haddii ilmihii laga hadho wuu libdhaya ama waa la qaadanaya waa la soo waxaynaya oo waa la faraxumaynaya ama dee jidhkiisaaba la googoosanaya qof kalea laga iibinaya marka ubadkii baan lagu aaminayn qofkii bukay laguma aaminayo dadka markaad yaro warwaraysta walaalahee meesha jooga waxyaabaha laga yaaba in aanay dadku aada ugu fiirsana dareema waxa ka mid a intaasoo nin baa wuxuu ku odhanaya islaantii iyadoo iskaba da-yar ayaa markii ay umulaysay makaankiiba laga soo saaray oo maxaa dhacay wuxuuna yidhahdeen dhiig baa ku furmayoo kii koobaad ama kii labaadba makaankiiba miyay miyay kaa dhimataa islaantu mise makaanka waanu ka tuurnaa oo adaa adaa ka mas-uul noqonayo way ku dhimataa mise makaanka waanu ka tuurnaa dee maya ka tuura hadday ku badbaadayso islaamahana waxa ugu daran ilaahay maad ku dhaaran haddii la idhaahdo waxa kaga daran namaa tu ma waa tuhrimaygu kaa soo dhacaaba ayaa islaamaheena haddii lagu dhaarayo kuma dhaaranaya marka halkaa khataraha aan isdhi malaha waa wax ubadka soomaalidu markay dhalmadoodii badatay ayay idhahdeen war malaha waxyaabahayn ubadka kaga yaraynayno minka laftiisa baan dhaafino waa wax aan isdhi malaha dee dadka markaad in badan waraysato wuu suuragalbu noqon karaa maydka laftiisi qof baa dhimanaya qofkii dhib baa ka haysta dadkii halkaa joogay walaa iyaguna dee ummadooda saasunbay u galaan sida hadduu qofkani xaadisiyo baabuur ku dhinto markiiba miiskaa la saaraya kelyihiisi iyo wadnihiisi iyo wixiisii oo dhan iyo beerkii halkaasaa la dhigaya qaarkoodoo maskaxda intoo la kala dilaaciyo laga soo tuurayna way sheegeen qaarkood wax dhallinyaradan jaamacadda markiiba meesha xaadir ku ah oo ku baranaya marka inta yareed ka maqan tahay toban dhakhtar baaba u baxay human sperbart waa la farataystayba qofkii oo toltolan oo ayuunbaa jinaasadii oo toltolan ayaa laguu soo gudbinaya marka ka tahriibaya waa inuu bareedho sbeer baarhkiisa in dadka kale la geliyo waa inuu ku talagalaa marka jinaasadii baa halkaas taaganta waa naadir dee in laga soo dhufto oo lagu dagaalamo mooyaane qof halkaa intoo la geeyo aan jinaasadiisa la jeexin waxay doonaanba iyagu ha kugu sheegaan waanu hubinayna wuxuu u dhintay iyo waxbaa lagu odhanaya laakiin qofka freshka ah ee dhimashadiisu cusub tahay ama dhallinyarada ah ama xubnihiisa laga faa'idaysan karayo markiiba waa lasoo dhufanaya waa la kala jeexayaa sidii neefkii la odhan jiray inoo qaloo beerka culimada si dhaksaha loogu shiilo halkii la odhan jiray horey baa laga ayaa ayaa laga farataysanaya xabaalaha laftigoodii waxyaabaay dadku ka cabanayaan bay runtii ka mid tahay aan iyaga dhib badanba kulahayn ummadaha halkaa jooga oo dee su-aalaha lagaa weydiinaya xabaal shan sano la kiraynayo toban sanaa la kiraynaya kow waa shan dabaq xabaasho intaasoo dabaq baa isku hoos jirta guri shan dabaq umaan arki jirin xabaal shan dabaqah marka waxa lagu leeyahy meeshan dadkii meel looma hayo adugu waxaad kiraysanaysaa shan sanaad kiraysanaysaa mise toban sano dee qolfoofkii aabbaha ama hooyada shantaa sano kadib lafihii wax kalaaba laga yaaba in lagu qabsadaba bannaankaa loo soo saaray adaa yaqaana meeshaad geysanayso waaye marka waxaynu odhan karnaa dee kolka uu qofkii sidaa u warwarsan yahay waa arrin aada iyo aada u yaab badan baynu odhan karnaa usarka iyo qoysaskoodu dadka halkaa waa burbureen oo wax waalid la yidhaahdo iyo sawjiyadii iyo xaasnimadii labada qofay isqabaa waxay ku heshiinayaan adugu haddaynu isafgara weyno ma kaad ka hesho adigu raac ninkiina wuxuu leeyahy adigu kaad ka hesho raaca mataan ka helaabaan raacaya muddo iskala soo joogana kaasaan iskala soo joogaya saa haddii lagu weynaaday odaygiiyo islaantii markay weynaadaan bannaankaasaa laga tegaya nin walaalaha ka mid a baa wuxuu ii sheegayey marka aanu shaqo laanahay ee kuwan dowladda hoose kamuunka aanu ka qaadanayna masaariifta waxay nagu idhaahdaan buu ha iska fadhiinuune dadka waayeelka ah ee guryaha jooga orod usoo yaro shaqee markaa ninkiiba dhowr qof baa lagu qoraya odayaasha iyo habraha waayeelka ah ee carruurtooda ay guriga kaga tagtay inaad usoo yaro shaqayso marka waad u tegaysaao oday keligii guri afar baksina iska dhex fadhiya ama habar keligeed iska fadhido isagu raashinka doonanayo shaaha karsanayo tv-ga iyo aygaa yaro ag fadhiya isku maaweelinaya markaad yaro waraysato wuxuu kuleeyay mid baan dhalayoo ama inan baa dhalo waxay joogtaa meel heblaayo marka maalinta christmas dhayga ayay ii timaadaa intaa ka hor ma arko qofkaasi nolosha uu ku nool yahay halkaasuu ku baktiyaya sidaasaa wixii waalidka la odhan jirayn odayga iyo islaanta ku adkaysta inay halkaa u tahriibaan dee aakhirka halkaasubu ku codhcoodhaya oo isagoo rifan iyo lisan uu ku dhacay ayaan cidina ugu imanayninna uu ku baaba'aya waxaynu kusoo ururinaynaa dadka halkaa diintoodii kufri bay noqotay kufri bay noqotay xaqiiqatan kufriguna waa maado la dhigo ama gaalnimo gaalnimadu waa maado la dhigoba oo iskuulka lagu dhigo hadday tahay tii ilxaadka ahayd ee ilaah dafirka ahayd iyo haddii ay tahay tii ilaahyaasha saddexa waxyaabaa laga doodayuu ku jira ilaahay subxaanahu wa tacaala ee laga murmi karo ee aada niqaashka gelinayso nin dhallinyaradeenna ka mida reer hargeyso ka barta jaamacadaha kanada mid ka mid ah ayaa wuxuu ka warramayey ninka u dhigaa macnaha diin la-aantii akhlaaq la-aantoodiibay midna tusaale ku yihin midna qowl ku siinayaan dadkay wax u dhigayaan midna ficil bay ku siinayaan midna muuqaalkooday ka muuqataaba qowl iyo ficil bay u siinayaan ka noo dhiga buuhi maadadan kufriga la idhaahdo cilmu nafsiya waxbay ku sheegaan malaae lix biloodna waa nin lix biloodna waa naag buuhi baladu si aad u akhriyaysaa warka waxaa la odhan karaa waxa weeye waryaa naayaa ayaa loo bixin karaa lix biloodna waa waryaa lix biloodna waa naayaa hormoonadiisa iyo dheecaamadiisaasu wax ku mudayaa lix biloodna naasuu leeyahay iyo niiqniiq oo codkiisu wuu yaryahay lix biloodna codkiisu wuu buuran yaho shaarubiya garhkii oo soo baxaya maadadu dhigana waa gaalnimo bal ilmuhu soo saaraya muxuu noqon karaa adugu kaas ilaahay baa subxaana wa tacaala ka warramay oo waxa uu leeyahay subxaanah alam tara ila aladiina badaluu nicmat allahi kufran waaxalluu qowmahum daara albawaari jahannama yaslownaha wabi'sa alqaraar waxaynu odhan karnaa istaxwada calayhim shaydaanu faansaahum dikra allah ulaaika xisbu shayaan alaa ina xisba shayaani hum lkhaasiruun waman yacshu can dikri raxmaani nuqayid lahu shayaanan fahuwa lahu qariin alam tara ana arsalna shayaaiina cala alkaafiriina tauzuhum aza intaa markaynu kasoo gudubno inagoo raacayna sida qur-aanku inoo waaniyey cadaalada ah ma dafiri karna dadkaasi waxa ay adduunyada ka xaqiijiyeen ilaahay baa caddeeyey subxaanah alla waxau leeya yaclamuuna daahira min alxayaati اdunyaa wahum can اlaakhirati hum qaafiluun waxay garanayaan oy cilmi u leeyihin buu laha yidhi aqoonta adduunyada yaclamuuna daahira min alxayaati dunya culamaau tafsir waxay leeyihin ayadda waxaa laga fahmayaa adduunyadu inay daahir iyo baatin leeday daahirkeeduna waa intaa gaalku uu ka fahmay in wax laga cuncuno laga shaqaysto oo laga horumaraa baatinkeeduna waa inuu qofku garto sirtuu halkan u yimi inay tahay inuu ka sahay qaato addoonna ilaahay u noqdo wuxuu intifaacsanayana aakhiro ugu diyaargarooba baatinka adduunyadu waa sirtaa sharcigu inoo sheegay wey iyaguna daahirka inay fahamsan yihiin baa qur-aanku uu sheego cilmi waa loo qiray waxaa kaloo ilaahay qur-aanka uu ku tilmaamay adduunyada wax fara badanoo uu u sahlay ilahay inay jirto falamaa nasuu maa dukiruu bihi fataxnaa calayhim abwaaba kulli shay albaabada adduunyada in loo furay marka waxaynu arkaynaa oo weliba dadka qaarkood imbihaar ku riday ama dawakhiyey baynu odhan karnaa xoogaaga xadaarada iyo horumarka berigii horeba islaamku uga horeeye la sameeyey markaasa dadka qaarkood waxay odhanayaan wallaahi caqliga waxaan sameeyey caqli cajaa'iba weeye caqli laga haadhaba maaha marka dad badan taasaa ka daba riday laakiin waxaynu odhan karnaa caqliga iyagu intaa ku samayseen waa kaynuna ku qayilnay un caqligaynu ku qayilnay iyo cuudkaynu ku qayilnay marka la isu geeyo maxaa kasoo bixila dayax gacmeed baa kasoo bixilaa wax ka cajaa'ibsan laakiin dee inagu sideed saacadood baa maalin walba qayilaa qarashkii iyo maskaxdiiba halkaa lagu cunaa lagu fadhiisiyaa marka hala yaabin juhdigooda markay ummaduhu mideeyaanay xaqiijiyaan wax badan bay horu marin karaan idan si kale haddaynu dhigno miyaynaan odhan karin markaa dadka halkaa ama u tahriiba ama joogaaba dee waxaasay kasoo faaidaysanayaan aqoontaa maadigaahoo kadibna way iskaga soo noqonayaan ma kari karaan an ya'khudu alfadiilata wayatruku radiila wixii dheeraada inay ka soo qaataan halkaa wixii liitana inay iskaga yimaadaan ma kari karaan waxaynu odhan karnaa maya dadka intooda badani maya sida loo fareemgareeyey nolosha ama loo dhigay ama loogu talagalay baa waxay tahay inaanad ka soo kasbanin wax ay kula dheeryihiin dadkaas inaanay ka soo kasban saasaa nolosha loo diyaariyey marka hadday tahay iimaanka iyo hadday tahay ubadka iyo hadday tahay aqoonta iyo hadday tahay adduunka intuba waa mustahdaf waxaynu odhan karnaa intaaba inaad ka macaashto suuragal ma aha waana yar tahay inta dadka ka macaashaysa qofka diintiisibaa ku daciifaysa ubadkiisiibaa laga yaabaa ummadda noocaasa markuu ku dhex noolaya inuu ka silanaado aqoonta laftigeediibaa la ysriixayaa yuhuud baa xidhxidhatayba injineerinka iyo caafimaadka iyo looyarnimada iyo meelaha u sarreeya dad bay u xidhxidhan yihinba cidda iska cidhiidhsataa waabay adag tahayba dad kooban baa cidhiidhsan karaba ummaday u xidhan yihiinba sidaa daraaddeed baa siday walaaluhu noo sheegeen dhallinyarada waxbaranaysa ee dugsiyada dugsiga hoose dhexe imtixaanba lagama qaado dhallinyarada waa canada iyo intaa iskandinafiyanka waa ku arkayna wuu ku yaryahay imtixaanba lagama qaado bay kuleeyihin dhallinyaradeenna siiba innagana waad aragteenoo dugsiyada dee inta bishii imtixaan la qaadaya iyo fatradu teramku markau dhammaaday iyo mar walba marka waxaa lagu talagalayaa qofkan inuu noqdo qof hadhow caamil noqdo ama lagu shaqaysan karo oo foomamkiiyo waxaasun buuxbuuxiya oo mustawa saroo aqooneed aan helinba insaankii waxaa laleeyahay ha iska dhex mishaaxiya uun ha iskaga dhex jira uun maba dhacaysaba ardaydu dugsi sare iyo marka uu gaadhaabaa loo bilaabaya imtixaanada dee qof aan in sideed sannadood lasoo imtixaanay markuu dugsi sare gaadho aqoontiisu maxay noqonaysa sidaasoo kale ayaa cilmigiina sidaas u yahay dhaqaalaha laftiisa hore aynu uga soo warranay qofka waxaa la isku sarjarayaa noloshiisa baahidiisa iyo dakhligiisa haddii baahidaadii wax ka yaro dhiman yihiin waa lagu kabaya haddii dakhligaagii uu kordhana cashuurtaa lagugu badinaya akoonkaagiina halkan uu ka muuqanaya xoogaa buurani hadduu akawnkaaga soo galo xaggeed ka keentay baa laleeyahy ila waabaynu istaqaanaa dakhligaagee waa meelaha qofka laga raadraacaya ayuu ka mid noqonaya idan markaa waxaynu leenahay haddii aynu taa isku qancin lahayn oynu odhan lahayn ummadahaasi wixii fadli ay gaadheen baynu kasoo faa'idaysanaynaa wixii foolxumo ana waa iskaga tegaynaa dadka ma badna inta awooddaa ilaahay uu siiyey ee waynu markaynu dhex gallo waynu sii gaabanaynaa gaabanaynaa ilaa aynu libidhno oo laynaba waayaba jaaliyadeenna haddii la odhan lahaa oo dadkeennu waaba meesha keliya lagu ladan yahay ee qaxwaa laga soo tuura ee adhigii markuu si noqday ama uu istaagay iyo xoolihii nool ama markay yaro daciifeen halkaasa iminka lagu ladan yahay taasi miyaanay noqonaynin faa'iide aynu helay faa'iidadaasi waa mu'aqat baynu leenahay faa'iidada noocaasi wakhtigeedu ma dheeraa dadkan aynu istaqaanay halkan inagaga tegay waa intay joogaan meesha markay qarnigaasi rawaxaan aynu isnaqaano ee hebella aynu u naqaano ee halkan inaga tegee dhallinyarada ku dhalatay ay soo hadhaan kuma yaqaanaan caantayn lagu soo diri maayo haddaad ka sugayso intaa wuxuu nooga warramayay annagoo koo xulima meesha tagnay waxuu ka sheekaynayaan inamadiisiibuu nin u sheekaynaya waba waxbay weydiiseeno waxay dhan ciyaalku had iyo jeer alaabta lagu ciyaarayo waa kuwa xiiseeya marka aabba waxaa noo iibiyo waxaa noo iibiyo markaasuu show dhowr jeer baa wuxuu ku yihi lacagtii ayeeyaan u diray ayeeyoo soomaaliya joogta ayaan lacagtii u diray ayuu ku yidhi way iska aamuseen dhowr cishuu sidaa ku yidhi isaga laftiisaaba dee isku dhuftay iyagiiyo ayeydii ciyaalkiiyo ayeeyadii muu kala warwareejinina wuu isku dhuftay maalintii dambe ayeeyada laftigeedii dhimatay waa la soo sheegay odaygii oo iska yaro murugaysanoo guriga dhex fadhiya ayaa ciyaalkii markay iskuulkii ka yimaadeen ayay hooyadii waxay la hadleen hooyadood markaasay dha aabba mayaasay tii aabbo hooyadii baa dhimatayoo waa ka halkaa fadhiya intay saa isu eegeen ay isku iljabiyeenee miiska gacanta ku dhufteen ayay yidhaahdeen taasina mid eh haynaga hadho macnaa sidii qof faraxsani oo macanaa gool dhaliyay oo kale sida uu had iyo jeer u farxi lahaa ciyaalku luqad yar ay yaqaanaana intay isu iljabiyeen ay isu suuldhabaaleeyeen ayay dhahdeen taasina hayna dhaafto horta macnaha waxay ku farxeen ayeydood oo dhimatay ayay ku farxeen dareenka aabbahoodu u lahaa iyagu uma lahaba ismaba yaqaanaanba sidaa daraaddeed muddadan aynu qaxwahan aynu helayno halkan laga soo dirayo waa inta dadka halkan ka tegay si noolyihi laakiin hadhowta dadkaasi kuma yaqaanaan waxaa la leeyahy adigu halkanaad u dhalatay jinsiyadaadu waa halkan jawaaskaagu waa halkan luqadaadu waa halkan waxaad tahay wadankanaad u dhalato muwaadiniinta halkanaad tahay kanadiyan baad tahay tusaale ahaan maxaad uga baanta soomaaliya baa lagu maraa kanadiyan baa lagu idhahdaa dadkan iyo waxaan isjiidanaya ilaa daaradda dabada is haysta adiga maxaa kaa galayba halkaasuu ilmihii yaraa ugu xidhanta marka haddaa odhan lahaydeen qaxwaana inoo sii soconaya muddadiisu dheeraan mayso intaasoo dhan marka aynu ku soo dhowaano oo aynu soo ururino walaalayaal waxaynu leenahay fursad baynu haysanaa nicmada ilaahayaynaan dafirinoo aynaan diidin haddii la odhan lahaa mar afraad shubahaadkaynu ka jawaabaynaaye wartee dalkii meelaha qaarkoodba ummaddii haystaan dagaalo oo waxaasaa qaxinaya waxaynu odhanaynaa halkaa waxaa ka jira xabad halkan waxaa ka jira xabad muuqata halkaana xabad qarsoon baa ka jirta xabad jidhka ku dhacayso dadka dilaysa halkan ka jirta meelaha dagaala ka jiraa halkaana xabad iimaanka iyo mustaqbalka iyo ubadka ku dhacaysaa ka jirta idan markaa xabadda aayaha ku dhacaysa ayaa ka daran tan jidhka ku dhacaysa marka yay kuu dahsoonaanin oy kuu qarsoomin taa laftigeedu waa alami kugu maqane ku xisaabta marka dhallinyaroy waxaynu kusoo ururinaynaa yay idin lugoynin kuwa idiin sansanqanaya ee doonaya cadaabkay mareen inay idinkuna martaan haddii aad jabta in la wada jabo ma jeceshahay buu kuwa tegay ee naaraha maree markay kula soo hadlaan kule weliba halkii siigada lahayd baad fadhidaa ee sawirka kuu soo dirayee dhir iyo daara dhexdood intay isku soo sawiraan ku odhanaya bal anigu halkaan taagnahaye walaalaha qaarkood baa markaan meesha yaro yaro marmariyaan meelaha la yar dalxiisa ayay odhanayaan bal ka warran sheekh halkan ka warran sheekh sidee xaalkeedu yahay markaa waxaan ku dhaha dee daar dhalaalaysa iyo iyo dhir dee cagaarani way jiraana yaala dee maadaa leh dhirtan iyo daarahan ma adigaa leh mise dad baa leh aduu wadankii baad lahayd iyo meeshii aad aad leediin dambaskaa la afuufaya iyo boodh baa ka kacaye adugu halkaasaad leedahay halkan dee rag baa leh oo dhistay oo hagaajistay farasaanad lahaynna futaqarad baa laga qaadaa hadaad iminka laankuruusa shabaxoo qaaliyo dee aad fuusho aanad lahayn maxaa kaa soo raacaya marka waxaynu u sheegaynaa dhalinyaradu iyo idinla goyni kuwaasi ta'iirka iyo saamaynta u weyn dhalinyaradu iyaga isku sameeya midiba mid buu sheekaynaya midiba mid buu sheekaynaya waxaasaa la isku akriyaya marka yaan la idinla goynin dalkiinibaa joogtaan diintiinniba haysataan dadkiinibaa dhex joogtaan sharaf baa ku leedihiin aqoontiinu halkan ay ka shaqaynaysaa halkaa kama shaqaynayso waan arkay rag jaamiciyiina oo tagsi wada oo isaga iyo kii aan waxba qoraynin jaamacaddaydii waan ku waayay buu leeyahy shaqo waayo rag bay u xidhantay raggii muwaadiniintaha waddanka lahaa ayaa ku shaqaysanaya aqoontoodii laakiin anigu markaan khariij noqdeen jaamacadda ka baxay waan kulahay shaqo marka aqoontaadu halkanay ka shaqaynaysaa halkanaad inay hebel ku tahay halkanaa lagu yaqaanaa haddii kale waad iswaayi oo hadhowto marka aad tagto waa waxaad dareemi doontaa runtii waxaanad maanta halkan dareemaynin intaa markaynu kasoo gudubno kolley bishii ramadaanna way inagu soo dhowdahay xaqiiqatan fursadaadii aada u weyn weeye iyadana waa inaynu ka faa'idaysanaynu cibaadada u diyaargarownaa dalkeenna aynu camirnaa nabadgelyadiisa aynu ka shaqaynaa dhaqaalihiinna aynu ka dhaqaalihiisa aynu ka shaqaynaa dadku halkaa marka ay joogaan in badan xaasasku halkanay u degan yihin in badanina way soo socdaa waxyaabahayna waraysanayaan waxaa ka mid ah waan soo guuraynaaye bal meelaha aanu masaariifta ka heli lahayn noo tilmaama dugsiyadii aanu ubadka geyn lahayn ee aqoontii diiniga ahayd iyo tii maadiga ahayd ay ka baran lahaayeenoo isku qoofalan noo sii diyaariya dadkiina aqoonta leh waxaa muhiima inaad diraasad ku samaysaan waxyaabaha la tabayo dadka dabadda la xidhiidhaan dugsiyadii maadiga iyo diinigaba ka koobnaa tarbiyada fiican islaamka laga baranaya diyaarisaan la horumariya aqoonta weel loo sameeyo dadkaasi ay ku soo shubmaan waddankii la jeclaysiiyo waxaasoo mas-uuliyada innaga ayna saaran yihiin ilaahayna waa inagala xisaabtamaya haddaynu hagranno marka diinteenna iyo dadkeenna iyo dalkeennaba aan ku dadaalno oo aan aamino oo aan aaminoyo inaan saluugin insaanka halkaa ka cararaya waxa uu saluugayaa wixii ilaahay u qadaray subxaana wa tacaala dalkiisiibuu saluugay oo diintiisiibuu saluugay oo ilaahiisiibuu saluugay ilahay intaa haynaga nabadgelya aad iyo aad baa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu